الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون suuratu shura ayaan ku soo dhex jirnay aayadda labaatan iyo shanaad ayuu darsigana ka bilaabanaya allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi wahuwa alle alladii midka wey yaqbalu aqbala atawbata towbadda can cibaadihi addoommadiisa xaggooda ka aqbala wayacfu wuu cafiyaa can isayi-aati xumaanyaalkana wuu cafiyaa wayaclamu wuxuu og yahay maa tafcaluuna waxaad falaysaan wayastajiibu wuu ajiibaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan kuwaa wuu ajiibaa wayasiiduhum wuxuu u kordhiyaa min fadlihi fadligiisa xaggiisana waxbuu uga kordhiyaa waalkaafiruuna gaaladuna lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday shadiidun oo adag ama daran alla subxaana wa tacaala towbadda wuu aqbalaa addoommadiisa towbadda wuu ka aqbalaa xumaanyaalkana wuu ka cafiyaa culimadu waxay leeyihiin yaqbalu tawbata can cibaadihi waa khaladaadkii iyo dembiyada mustaqbalan ka dhici doona wayacfuu can isayi-aatina waa khaladaadkii horay u dhacay wixii horay u dhacayna ilaahay waa ka cafiyaa subxana wa tacaala waxa soo socdana wuxuu diyaar u leeyahay hadday ka soo laabtaan inuu towbadooda ka aqbalo waa ka xadiiska xadiista saxiixa nabigeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh allah subxaana wa tacaala inuu habeen iyo maalinba uu addoommadiisa gacmaha u fidinay oo midkii habeenkii khalad galayna maalintiibaa gacanta loo fidinaya ka soo noqo kii maalinta galayna habeenkiibay gacmuhu u fidsan yihiin si usoo noqo rabbina subxaana wa tacaala toobadda addoommadiisa wuu ku farxaa shayga aynu jecelnahay sida aan ugu faraxno sidaas ayuu alla subxaana wa tacaala toobadda addoonkiisa ugu farxaa isagoo rabbi subxaana wa tacaala aan u baahnayn wuxuu ogyahay rabbi subxaana wa tacaala waxaad falaysaan waa idinla ogyaha waa laydinla socdaa ma qarsoonidin dadka iimaanka iyo camalka saalixa isku darsaday oo daahirkana ka hogaansamay baatinkana ka hogaansamay kuwaa ilaahay subxaana wa tacaala wuu ajiibaa baryadooduu ajiibaa acmaashooduu ajiibaa dadaalkooduu aqbalaa abaalgud buu ka siiya ma intaa keliya maya wayasiiduhum min fadlihi dheeraadyaalka agtiisa yaallana waxbuu uga siyaadiyaa oo waxay la yimaadeen intay la yimaadeen keliya lama siiye waa loo laba laabaa abaalgud weynna aakharu ilaahay ku siinaya subxaanahu wa tacaala amaa kuwa kaafiriinta ee gaalada iyagiyo iyaga laga waayay iimaankiiyo camalka saalixa iyagoo cadaab adag bay leeyihin wahuwa alle aladii midka wey yaqbalu aqbala atawbata towbada aqbala can cibaadihi addoomadi addoommadiisa xaggooda ayuu towbada ka aqbalaa hadday soo noqdaan soo noqoshada ilaahay waa ka aqbalaa subxaana wa tacaala wayacfu wuu cafiyaa can isayi-aati xumaanyaalkana xaggooda xumaanyaalkana wuu cafiyaa xumaanyaalka horay u dhacayna wuu cafiyaa oo rabbi subxaana wa tacaala addoonkiisa wanaag buu la jecelyahay wixii horay idinka dhacayna marka yani kasoo noqda wixii dambana iska ilaaliya wayaclamu alla wuxuu ogyahay maa tafcaluuna waxaad falaysaan xumaantaad falaysaanna wuu ogyahay oo abaalkeeda waa laydin marin wanaagaad samaynaysaana waa la ogyahay isagana wayastajiibu alla wuu ajiibaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan wuu ajiibaa waxay samaynayaan iyo wanaagooda iyo ducadooda waa ajiiba wayasiiduhum wuu u siyaadiyaa min fadlihi dheeraadkiisa xaggiisuu uga siyaadiyaa macnaha waxa weeyaan wax aynan xataa baryinoona weydiisaninna waa siiyaa waxaa kaloo u siyaadiyaa in shafaacada loo shafeecayana uu aqbalo matalan shafaacada ergadii yani ergadii loo ergeynayo buu aqbalaya waa siyaado waxaan qalbigoodaba kusoo dhexin buu iska siiyaa camalkay la yimaadeen baa loo labalaabaa wayaziiduhum min fadli wlkaafiruuna kaafiriinta lahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday shadiidun oo adag walow basata allah allah hadduu fidin lahaa alrisqa risqiga hadduu fidin lahaa licibaadihi adoomadiisa hadduu u fidin lahaa labaqow way qooqi lahaayeen oo way gardaroon lahaayeen fil ardi dhulka dhexdiisay ku gardaroon lahaayeen walaakin laguse noqoyo yunazilu wuu dejiyaa alle risiqa wuu dejiyaa biqadarin qiyaas qadar iyo qiyaas buu kusoo dejiyaa maa yashaau wuxuu doono inahu isagu bicibaadihi adoomadiisa khabiirun midkii gun og weeye basiirun oo arka wa huwa alle aladii midka way yunazilu dejiya algayta roobka min bacdi maa qanatuu markay quusteen kadib ayuu roobka soo dejiyaa wayanshuru wuu fidiyaa raxmatahu naxariistiisuu baahiyaa oo fidiyaa wa huwa isagu alwaliyu ka weliyulmrigae arrimahooda hayo wey addoommada arrimahooda isagaa gacanta ku haya alxamiidu midka la mahadiyo ammaano wey rabbi subxana watacaala rabbi subxaana wa tacaala aayadda wuxuu ku tilmaamay walow basata allahu risqa licibaadihi labagaw fi lardi risiqa maamulkiisu uu ilaahay addoommadiisa qaarna ku yaraynayo qaarna u badinayo xikmad bay ku salaysan tahay haddii risiqaas yacni waxa weeyaan loo fidin lahaa oo kulligood mid walba wuxuu rabo la siin lahaa rabbi wuxuu leehay subxaana wa tacaala labaqow fi lardi dhulka ayay waxay ku samayn lahaayeen xadgudub gardarro iyo dulum bay dhulka ku samayn lahaayeen oo dulmi iyo kibir bay ku keeni lahaayeen bini aadamkan sidiisaba baahidu way celcelinaysaa baahida iyo cudurka iyo faqriga iyo waxla-aantu way celcelinaysaa laakiin hadduu siduu rabo wax loo siiyo dhulkana wuu fasaadin xadgudub buu ku kici waana kibrayaa addoommadana waa dulminaya sidaas daraaddeed buu rabbi subxaana wa tacaala qiyaasan si qiyaasan oo qorshaysan oo qoondaysan buu wuxuu doono usoo dejiyaa addoonku wax ku yareeyeyna sidaasaa maslaxada ugu jirta kan loo badiyeyna sidaasaa maslaxada ugu jirta waa ka xadiiska saxiixa nabigeena salawatu rabbi waslamu aleyh ku odhanaya xadiis ulqudsi rabbi wuxuu leeyahay addoommadayda waxaa ka mida buu rabbi yihi subxaana wa tacaala qaar yacni hodantinimo iyo xoolo badan mooye wax kaloo hagaajiyaba uusan jirin haddaan ku yareeyana way fasaadi lahaayeen waxna way fasaadin lahaayeen kuwana waxaa hagaajiya faqriga iyo waxla-aanta haddii wax la siiyo way fasaadi buu rabbilahi subxana wa tacala rabbi subxaana wa tacaala isagaa marka addoommadiisa abuurtay isagaana garanaya ruux walbiyo maxaa ku haboon muxuu ku wanaagsan yahay qorshahaa saasuu ilaahi subxana wa tacala wax u bixinaya risiqa haddii nin walba la siiyo loo fidiyana gardarra iyo kibir iyo dulmi bay ku kici lahayn macna allah subxaana wa tacaala addoommadiisa xoogaal buu u yahay waa guun ogyahay arrimahooda waana arkaa rabbi subxana wa tacala waxaa ka mid a maala xikmadda ku jirta risiqa inaan loo wada fidinin liyatakida bacduhum bacdan sukhriya inay qaarkood qaarka kale ka dhigtaan adeegayaal inay isu adeegaan baahidaa isku xidhay sideedaba bini aadamka baahidaasi haddaynan jirin oo nin walba wuxuu rabo gacanta loo geliyo bini aadamka baahidiisa qaar ka mida wax qabta lama heleen uu u baahan yahay hadduu nin walba dheragsan yahay yaa guryaha idin dhisaya ma ninna macnaha injineer oo guri dhiso ama maaragtay fundi ahoo dhulka guri dhisaad heleysa yaa musqulaha idin hagaajinaya oo yaa beeraha idin falhaya oo yaa birta idin garaacaya waxaan oo dhan waxaa keenaya ruuxani waa baahan yahay baahidiisiibaa waxay gelisay inuu bini aadamka u adeego hadduuse dheregsan yahay barkintuu dheeraysanaa baahidii bini aadamku ma noolaan kara marka waa in yani waxa weyaan lakala la kala hooseeyo qaar wax la siiyo qaar la qadiyo isu baahnaadaan sidaa shaqooyinkii loo baahnaa iyo camiraadii adduunyadu isu dheeli tiranto saasay wax ku socon karaan xikmad rabbaaniya wey laakiin in badanoo innaga inaga mida inayna inoo muuqanin baa laga yaabaayo aynu qabno nin walba waa la dhajiy ilahi waa u heli karaa ilahay waa u heli karaay nin walba maa wuxuu rabo la siiyo war haddii la siiyo lama jir hay waa la wada qooqiyo waa la kibri midda labaadna noloshan baahida aynuu baahannahay wax qabta lama helay wixii marka xikmadda rabbaaniga ah bay ku salaysan tahay ilaahay marka siduu kuu dooray raalli ku noqon ilaahay hadduu yani waxa weye faqri kuu dooray ama wax la-aan kuu dooray ama kugu yareeyey ku sabir hadduu ilaahay subxaana wa tacaala wax ku siiyey oo qaybtaa kugu darayna shukri sidaasa la doonaya laakiin hadhihin maxaa wax laisiiy maxaa aniga lai qadiyey waa lay nacay taasaa la diidaya maana alla subxaana wa tacaala isaga ayaa soo dejiya roobka wuxuuna soo dejiyaa markay quustaan kadib yani mudda abaaraa jiraya dhowr sanaa laga yaabaa inay israacaan oo roob la waayo addoommadii waxay ku dhacayaan quusad iyo inay qalbigooda ka go-o rajo damboy ka qabaan roob u yimaado dacfiga bini aadamka ka midta ayagoo quustay buu ilaahay subxaana wa tacaala roobkii soo dejinaya markaasuu naxariistiisa baahinaya oo meel walba gaadhsiinaya markaasaa dhulkii wax soo saaraya allah subxaana wa tacaala waxa weye waa midka weliyul amriga arrimaha gacanta ku haya xamiidka la mahadiyo wey rabbi subxana wa tacaala walow basata allah allah hadduu fidin lahaa alrisqa risqiga hadduu fidin lahaa oo ruux walba codsigiisa iyo wuxuu rabo la siin lahaa licibaadihi addoommadiisa hadduu u fidin lahaa labaqow way gardaroon lahaayeen oo way xadgudbi lahaayeen fil ardi dhulka dhexdiisa ilahay baa yaqaana subxana wa tacala khalqigana aad arkaysaane daciifka allihii abuurtay unbaa xogtiisa haya walaakin lagu walaakin yunazilu laakiin wuu soo dejiyaa allah subxaana wa tacaala biqadarin qadar iyo qiyaas qorshaysan buu kusoo dejiyaa maa yashaau wuxuu doono risiqani qadar iyo qiyaas la yaqaano iyo qorshuu ku socdaa iyo addoon walba maxay maslaxad iyo danta ugu jirtaa inahu alla bicibaadihi addoommadiisa khabiirun midkii gun og wey oo xoggaal u ah basiirun oo arka wey rabbi subxana wa tacala wa huwa alla alladii midka wey yunazilu soo dejiya alkayta roobka min bacdi maa qanatuu markay addoommadu quustaan kadib wayanshuru midka baahiye oo fidiyo wey raxmatahu naxariistiisana wuu fidiya waa roobkiiyo wixii ka dhashay wa huwa alla alwaliyu midka weliyulamriga wey arrimaha gacanta ku haya alxamiidu midka la mahadiyo wey ee mar walba ammaano wey alla subxana wa tacala wa min aayaatihi ilahay aayadihiisa waxaa ka mid a khalqu samaawaati samaawaadka abuuristooda iyo walardi dhulka iyo wamaakii batha uu firdhiyey fiihimaa samaawaadkiiyo dhulalka dhexdooda uu ku firdhiyey oo min daabatin naflay tukubta ama socota ah khalqi socda ah wa huwa alle calaa jamcihim uruurintoodaiyo isu keenidooda korkeedana idaa goortii yashaau uu doono qadiirun midkii awoodo wey wamaa shaygii asaabakum idin asiiba oo min musiibatin musiibo un ah ama ha yaraatay ama ha weynaatay fa bimaa kasabat waxay kasbatay sababtiibuu ahaaday aydiikum gacmihiinu ay kasbadeen wayacfuu wuu cafiyaa alle can kaiirin in badanna xaggooda waa iska cafiya wamaa antum idinkuma tiidin bimucjiziina kuwa caajis gelin kara alle fil ardi dhulka dhexdiisa kuwa ku caajis gelin kara ma tiidin wamaa lakum idinma sugnaan min duuni illahi alla kasakow min waliyin mid arrimihiina qabta walaa nasiirin iyo mid inihiliya toon alle aayaadka kutusaya jiritaankiisa iyo awoodiisa buuxda waxaa ka mid ah dhulalka iyo samaawaadka abuuristooda waa khalqi weyn oo aada u cagsho badan oo yacni waxa weeyaan kutusaya ciddii abuurtay ee samaysay awoodda ay leedahay ilahay aayaadkiisa ka mid ah subxana wa tacala waxaa ka mid ah wamaa batha fiihimaa min daaba samaawaadkiiyo dhulalka dhexdooda khalqiga uu ilaahay ku baahiyo ku firdhiyey dhulka khalaa'iqda joogtaay ee socotee nafleyda oo kala gedisan sida bini aadamka xayawaanaadka cayayaanaadka khalqigan macnaha socdaayey min daabatin alla subxaana wa tacaala aayaadkiisa ka mid a samaawaadkana malaa'igta iyo khalaa'iqda ku nole iyaguna socdee tukubaya kuwaasina iyadana aayad ilaahay khalqi kasta ka ugu yarna ha noqdee haddaad intaad isdul taagta waxoogaa aad si fiican uga baaraantagtood u fiiriso waa shay mucjizo la yaab le waana aayad ilaahay aayaadkiisa ka mid a subxana wa tacaala nooc walboo khalaa'iqdaa ka mid ah haddana mid walba siduu u nool yahay sida uu u wada joogo sida uu u tarmayo sida uu yani waxa weeyaan isaguna goonidiisu u yahay shay cajo badan oo ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa ku tusay marka khalaa'iqdaasi kala gegedisan iyo say u nool yihiin iyo noloshooda iyo qaab abuuristooda iyo suuradooda kulli waa ilaahay subxana wa tacala aayaadkiisa ka mid khalqiga sidaa u baahsan markuu doono alla inuu isu keeno isu soo aruuriyo midkii awoodo wey maalinta akhraa ilan waa laisu keeni markaan soo marnay yowma aljamci waa maalinta isu keenidoo khalaa'iqda laysu soo uruurinayo wey markuu alla rabo khalqigaas qaarna dhulka salkiisa ku jiraan qaarna samaawaadka ay jiraan qaarna hawada duulayaan khalqigaa markuu rabo inuu isu keeno alla waa awoodaa subxana wa tacaala hal mar unbuu amar bixinayaano laysu soo ururaya meeshuu rabay laysugu imaanaya macna wixii idin asiiba oo musiibo ah waa un gacmihiinna waxay shaqaysteen in badanna alla waa cafiyaa waxaa laga wadaa masaa'ibta idinku dhacaysaay sababteedu waa idinka khalad aad gasheen iyo dembi aad gasheen cuquubadii ka dhalatay inway musiibada idinku dhacaysaay ama ha yaraato ama ha badnaato haddii cudurku asiibo dembi aad gashay uu natiijadiisii wey ciqaabtii ka dhalatay wey haddii faqri kugu dhaco dembi aad gashay wey haddii nabadgeliyo darro dhacdo dembi aad gashay wey cudurro caama hadday yimaadaan dembi aad gashay wey wax kasta oo idinku dhacaya ama musiibo guud ha noqoto ama musiibo markaa adiga gaar kugu ha ahaatee wax kasta oo dhacayaay waxa weeyaan waa idinka ayaa sabab u ah laydinma dulmiyin sababtu waa idinka balale macana waa waxay gacmihiinu kasbadeen weliba saad u gasheen haddii laydinku qaban lahaa dhulkaba maydaan joogteenba waa ka soo marnay walow yu'aakidu allahu annaasa bima kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba dhulka korkiisa wax ku socdaba lagagama tageenoo kulligan waa layna tirtiri lahaa xataa xayawaanaadka iyo cayayaanaadka kulli waa la dhamayn lahaa dembi kastoon galla hadii laynoo qaban lahaa maba aynaan joognin laakiin cafi ilaahay baynu ku joognaa inta laynaga cafinayaa badan waa ka nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi odhanaya musiibo kasta oo ruuxa muslimka ku dhacdaayay dembigiisay ku timin haddana adoo dembigaaga ku galay haddana ilaahay subxaana wa tacaala masaalixda uu kaa siinayo ayaa aada u fara badan khaasatan ruux hadduu mu'miya dembi aada gashay bay ku timid haddana ajirkaad ka helayso darajaad baa kor loogugu qaadayaa dunuubtaadaa lagu dhaafayaa yacni masaa'ibkuna ka waaweyn baa lagaaga dafcinayaa inta aad ka helaysa aad bay u badantay dana fiirso khaladkii adaa lahaa natiijadii ka dhalatay wey haddana natiijadiiba haddaad ku sabirto ilahay subxana wa tacala abaalgud weyn kaa siinaya rabbi naxariistiisay ka mid tahay subxana wa tacala marka waxaa layna barayaa ilaahay xaggiisa ha eedaynine cid kalena ha eedaynine idinku is eedeeya adaa la rabaa inaad iscanaanato adaa la rabaa inaad isgarato adaa la rabaa inaad isasaxdo maxay sidani kuugu dhacday adaa galay isdhe maxaa sidan lagu yeelay adaa galay isdhe maxaa gumaysigan keenay inagaa keenay de maxaa dagaaladan iyo dhibkan iyo rafaadkan keenay inaga weyde maxaa macnaa waxa wey colaada keenay inaga wey cudurada maxaa keenay inaga wey abaaraha maxaa keenay inaga wey kulli waxaan oo dhan waa inaad tidhaahdo waa adiga ayib adiga markaad ictiraafato inaad khaladka leedahay saxidduna xaggay ka imaanaysa wixii markii la doonaya in la bedelo xaggay ka imaanaysaa adigii wax khaldan bay haddana kaa imaan ina allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiru ma bianfusihim khaladkan inagaa gallay saxduna waa ina inaga inaga timaado markaan inagu wax bedelno oo wixii khaladku ku yimid aynu bedelno saxno ilahayna waa bedelaya subxana wa tacala saasaa marka la doonaya bini aadamkuuna isagu is-eedayaa la doonaya waa kaynu soo marnay suuratu alicimraan awalama asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum jabkii dhacay muxuu noogu dhacay markaad tidhaahdeen waxaa loogu jawaabay naftiina agteeduu ka ahaaday idinkaas sabab u ahaa somat maxaa yeelay macaasidaad gasheen wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun waa kii laga soo hadlay khalad aad gasheen baa keenay intaa haddaynu fahmi lahayn haddaynu muslimiin nahay cid kale mayna aydeen wax badanna waa inoo saxmi lahayn laakiin bini aadamka dabeecadiisu waxay tahay sidiisaba inuu iska riixo eeda khaladkuu galay oo uu dhex taagan yahay dhoobadii isagoo lugaha kula jira buu haddana eedii ruux kala saaraya saas way bini aadamku mar ilaahay buu eedayn oo wuxuu leeyahay waxa waa layla maagay waa layga gardaran yahay mar waxaa laga yaabaa inuu cid kale ku riixo oo uu yidhahdo qoladaasaa sabab u ah laakiin isagu inuu ictiraafto khaladkiisa bini aadamku uma badno khaladka waa iska riixa sidiisa macnaa iyo eedda saas way macnaa rabbi subxaana wa tacaala ma caajisgelin kartaan dhulka dhexdiisa kuma caajisgelin kartaan sidaydaan samadaba uga caajisgelin karin yani xoog iyo xeelatoona kuma caajisgelin kartaan oo kagama fogan kartaan idinma sugnaanin alle kasakow mid arrimihiina qabta iyo mid idin hiiliyatona rabbi ku cararay marka subxaana wa tacaala dunuubta aad ku baaba'aysaana idin baabi'inaysaana iska ilaaliya daacada ilahayna ku carra wa min aayaatihi ilahay aayadihiisa waxaa ka mid a khalqu samaawaati samaawaadka abuuristooda khalqu samaawaati waalardi dhulalka iyo samaawaadka abuuristooda ilahay aayadihiisa yani calaamaadka waaweyn oo qudradiisa kutusaya ka mid wamaa iyo wamaa kii basta uu firdhiyey fiihimaa labadaa dhexdooda uu ku firdhiyey oo min daabatin makhluuqaadka socda ee tukuba ah wa huwa alle calaa jamcihim kuwa isu keenidoodiiya uruurintooda idaa goortii yashaau uu doono qadiirun midkii awoodo wey inuu doono unbay ku xidhanta waa awoodaa rabbi subxana wa tacala wamaa kii asaabakum idin asiibay oo min musiibatin musiiba ah ama ha yaraata ama ha weynaato noocay dooniba ha noqotee fa bimaa kii sababtii buu ahaaday shaygii sababtiibuu ku ahaaday kasabad ay kasbatay aydiikum gacmihiinu ay kasbadeen maxaa gacmaha loogu aanaynaya macnaha falka la sameeyo intiisa badan gacmuhu ka dhaca ee waa isku mid gacanta haddaad ku gasho carabka haddaad ku gasho lugaha haddaad ku samayso jidhka kale haddaad ku samayso qalbiga haddaad ka samayso macnaha waxaad adigu samayseen baa laga wada laakiin gacmaha waxaa loogu tiirinayaa falka la sameeyo gacmaha u badan saas man fabima kasabad aydiikum wayacfu alla wuu cafiyaa can kaiirin in badan xaggoodana wuu iska cafiyaa oo intuu idiin dhaafayo oon laydiin qabanaynin baa weliba badan wamaa antum idinkuma tiidin bimucjiziina kuwa caajiz gelin kara allaha way alle fil ardi dhulka dhexdiisa oo xoog iyo xeelo toona kuma fakan kartaan wamaa lakum idinma sugnaanin min duuni illahi alla ka sokow min waliyin mid arrimihiina tawaliya walaa nasiirin iyo mid idin heliya toona wa min aayaatihi ilaahay aayadihiisa waxaa ka mid a aayadaha ilaahay qudradiisa say u dhammaystiran tahay kutusaya waxaa ka mid a aljawaari kuwa yani maraakiibta iyo doomaha socda fi lbaxri badda dhexdeeda socda kal aclaami sidii buuro oo kale xaalay yihiin in yasha hadduu alla doono yuskin wuu xasilinayaa arriixa dabaysha fayadlalna markaa waxay ahaanayaan doomihii iyo maraakiibtii rawaakida kuwa taagtaagan calaa dahrihi badda korkeeda kuwa taagtaaganoo qoqotomay noqonaya inna fii dalika arrinkaa dhexdiisana waxaa ku sugan la'aayaatin astaamo iyo calaamooyin baa ku sugan likulli sabaarin mid sabir badan dhammaantiibay ugu sugan tahay shakuurin oo shukrin badan aw amase yuubiquhunna alla wuu halaagi aw amase yuubiquhunna alla wuu halaagi doomaha iyo maraakiibta bimaa kasabuu dembigay kasbadeen sababtiibuu u halaagi wayacfu alla wuu cafin wayacfu wuu cafin yacfu wuu cafin can kaiirin in badan xaggoodana alla wuu iska cafiya subxana wa tacaala wuu cafiya ilaahay aayaadkiisaa layna tusayahay oo khalqigiisa dhexdiisa laynaga tusaya rabbi subxaana wa tacaala aayadaha kamaala qudratihi wa waxdaaniyatihi kutusaya waxaa ka mid a aljawaari jawaarida waxaa la yidhahdaa waa kuwa socda waxaana laga wadaa doomaha iyo maraakiibta socda fi lbaxri badda dhexdeeda waa aayad weyn wey shay cajablo intaas oo tan oo culaysay wadaan haddana biyihii bay dul sabaynayaan waa shay cajiib baynamaa ha shay yar oo xataa graam ka yar graam haddaad biyaha ku dhex rido laga yaabo ilaa salka uu gaadho inuusan istaagin shay aada u fudud biyihii ma dul sabaynaya waa gelaya doontan iyo markabkan intaasoo tan wadana biyihii buu dul socdaa ma gelayo ilahay qudradiisa iyo awooddiisa ayay ka mid tahay doomahaasaad arkaysaa kal aclaami sidii iyaga oo buuro oo kaleeta ah waa jamcu calam calamkana waxaa la yidhaahdaa shay kastoo taagan baa calam la dhaha marka waxaa laga wadaa markay badda dusheeda socdaan waxaad moodaysaa sidii buur oo kaleeta biyaha say uga koreeyaan iyo weynankooda buur dhulka korkeeda ku taalloo kalead moodaa allah haddana maamulaya markay biyaha kor socdaan maamul ilahay bay ku socdaan hadduu alla doono subxaana wa tacaala dabaysha wadda ayuu joojin oo xasilin ilan doomihii hore waxay ku socon jireen dabaylahay ku socon jireen dabaysha waduu ka joojini ee ay ku dhaqaaqayso dabayshu hadday istaagto fayadlalna rawaakida calaa dahrihi doontii badda korkeeda unbay fadhiisan mooye ma dhaqaaqi karta markaas hadduu alla doono saasuu idinku samayn karaa subxana wa tacaala hadduu alla doono saasuu idinku ilan badday marayaan hadda lafteeda taa dabayl bay ku socon jirta haddana waxay ku socotaa shidaal iyo matoor iyo yaa wada haddii matoor la sameeyo technolojiye la gaadho dabaylihii laga maarmay weli ilaahay awooddiisa miyaa laga hoos baxay maya markabkan yani mashiinka dhan ee dhaqaajinaya iyo hadduu doono ilaahay joojina subxana wa tacaala hadduu joojiyana khalaas fayadlalna rawaakida calaa dahrihi biyaha korkiisuu ku baaqi ahaan ama haddii kale waaba gelayaa arrinkaasi waxaa ku sugan aayado iyo calaamooyin yay ugu sugan tahay ruuxa markii dhibaata qabatana sabirka badan markuu wanaag haystana shukrinta badan taa ilaahay waa ku samayn karaa waxaa kaloo uu ku samayn karaa aw yuubiquhunna ama hadduu doono wuu halaagi oo wuu halaagina maxaa laga wadaa bedelkii biyaha korkooda ay joogi lahayd loo dayn maaye salkayba gelayaan oo ilahay subxana wa tacala waa baabi'inaya biyaha korkooda dabayshii iyo wixii wada inta laga joojiyo inuu biyaha iska dul sabeeyo oo meeshaa muddo uu joogo ilaan waa badweyne meeshaa dadkii ay ku le-daan waa dhici karta ama ay samato baxaan aw yuubiquhunna inaaban saa loo daynin oo badda korkeeda loo daynine biyaha la dhex geliyo oo lagu baabi'iyana alla waa heli karaa subxana wa tacala in badanna ilahay waaba idin cafinaya in badan sababta laydin halaagaya maxay tahay bimaa kasab waa tii horeo kaleto tii ayaddan hadda soo marin waxaa halaag dhacayaay waa bimaa kasabu saas way macanaa yacni maraakiibta badda gelaysa kuwa baaba'aya diyaaradaha dhacaya baabuurta isharbinaysa shilalka adduunka ka dhacaya waa kasab la kasbaday dunuub la galay inba waxaasu ku imaanaya ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa marka lagama hoos baxsana in badanna weliba waa laydin cafinaya wa min aayaatihi ilaahay aayadihiisa waxaa ka mid a aljawaari kuwa socda maraakiibta ama doomaha socda filbaxri badda dhexdeeda socda kal aclaami buuro oo kale xaal ay yihiin weynankooda wa in yasha hadduu alla doono yuskin wuu xasilinayaa arriixa dabayshii waday buu xasilinayaa oo joojinaya hadduu joojiyo maxaa dhacay markaa fayadlalna waxay ahaanayaan doomihii rawaakido kuwa taagtaagan calaa dahrihi badda dhabarkeediiyo korkeeda halkaasi kuwa taagtaagan bay ahaanaya calaa dahri bimanaa calaa matnihi wey badda korkeeday markaa istaagayaanoo dee ma dhaqaaqayaan shaygii dhaqaajinaya baa laga joojiyey ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan la'aayaatin calaamado ayaa ku sugan likulli sabbaarin mid sabar badan sabir badan dhammaantii bay ugu sugantah shakuurin oo haddana shukrin badan yacni sabbaarin cinda daraa shakuurin cinda rakhaa saas macana aw amase yuubiquhunna in yasha baa meeshaa ku jirta aw amase in yasha hadduu alla doono yuubiquhunna wuu halaagi maraakiibtii iyo doomihii wuu halaagi bimaa kasabuu waxay kasbadeen sababtiibuu u halaagi wayacfu hadduu doono wuu cafini can kaiirin in badan ilahi wuu iska cafinay subxaana wa tacaala wayaclama aladiina wayaclama inuu ogaado daraaddeed buu saa u yeelaya aladiina kuwii inuu ogaado yujaadiluuna doodaya fii aayaatina aayadahanaga dhexdooda ku dooday wayaclamadha inay ogaadaan wayaclama inay ogaadaan darteed buu saa u yeelaya aladiina kuwii inay ogaadaan yujaadiluuna doodaya fii aayaatina aayadaha naga dhexdooda ku dooday maa lahum inaysan u sugnaanin min maxiisin makaano carar iyo meel lagu baxsado toona famaa uutiitum famaa kii uutiitum laydin siiyey oo min shayin wuxuun ah famataacu lxayaati dunyaa nolosha adduunyo raaxadeedii un wey wamaa cinda allahi waxa alla agtiisa ah ayaa khayrun khayr badan oo wa abqaa baaqinimo badan liladiina kuwii buu u khayr badan yahay oo u baaqinimo badan yahay aamanuu rumeeyey oo wa calaa rabbihim rabbigood korkiisana yatawakkaluuna tala saarto waaladiina kuwii buu u khayr iyo baaqinimo badan yahay yajtanibuuna ka dheeraanayay kabaa'ira alismi dembiyada kuwooda waaweyn iyo waalfawaaxisha kuwa foosha xun wa idaa maa goortii qadibuu ay cadhoodaanna hum iyagu yakfiruuna kuwa dhaafa ah way iska dhaafaan oo iska cafiyaan waaladiina kuwa ayuu u khayr badan yahay istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigooda ajiibay oo wa aqaamuu toosiye alsalaata salaada toosiye wa amruhum arrinkooduna shuuraa uu yahay mid laga tashado baynahum dhexdood wa mima razaqnaahum waxaan ku irsaaqnay qaarkiina yunfiquuna bixiya waaladiina kuwii buu u khayr badan yahay idaa goortii asaabahum uu asiibo albagyu dulumka dulumka iyo gardaradu markay asiibto hum iyagu yantasiruuna guulaysta oo wax iska celiya wa jazaau sayi'atin yacni xaalad xun abaalkeedu sayi'atun waa xumaan oo mithluha iyadoo kale ah faman cafaa ruuxii cafiya oo wa aslaxa wanaajiya fa ajruhu ajirkiisu cala allahi alle korkiisa ayuu ahaaday inahu allana laa yuxibu ma jecla aldaalimiina kuwa wax dulmiya alla ma jecla subxana wa tacala walaman intasara ruuxii guulaysta bacda dulmihi dulminta la dulmiyey kadib fa ulaa'ika kuwa maa calayhim korkooda ma ahaanin min sabiilin jid lagu maago oo lagu gardaraystaayey dushooda ma ahaanin inama asabiilu jidku cala aladiina kuwii korkooda unbuu ahaaday yadlimuuna dulmiya annaasa dadka dulmiya oo wayabquuna gardaraysta fil ardi dhulka dhexdiisa ku gardarro fala bikayri lxaqi xaq la-aan xaq darro ayay gardarro dhulka dhexdiisa ku sameeyaan ulaa'ika kuwa lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun xanuujiya walaman ciddi sabara sabra oo wakafara dhaafa ina daalika kaasi la min casmi lumuuri arrimaha kuwooda la gooyey ayuu ka mid yahay macnaheedu waxa weeye wayaclam aladiina yujaadiluuna fi aayaatina yani waa tacliim ilaa allah subxaana wa tacala muxuu saa u samaynaya wuxuu saa u samaynaya liyantaqima inuu aargoosto daraaddeed muxuu u halaagayaa oo dabaysha uga joojinayaa oo khatarta u gelinaya liyantaqima inuu ka aargoosto daraaddeed iyo wayaclama halkaasay ku cadfanta iyo inay ogaadaan kuwa doodaya ilaahay aayadihiisa dhexdooda ku doodaya iska murmaya ee dagaalka ku jiraay inay ogaadaan daraaddeed maa lahum min maxiisin makaanu carar iyo meelay u baxsadaan inayna lahayn haddii maalmo ay caafimaad qabeen oo barwaaqaysnaayeen ay kibreen waa in la gaadho maalin ay ogaadaan meelay u fakan karaan inaysan jirin cadaabka iyo halaagga ilaahay markuu ku yimaado waxaa loogu keenayaa kuwan ishalmaamay in la ogeysiiyoy ogaadaan maanta meel loo baxsada inuusan jirin meel loo fakan karana inaysan jirin taa inay ogaadaan daraaddeed war waxaa adduunyada laydinku siiyey intuu dooni ha la ekaadee waa uun waxoogaa raaxo adduunye ah noloshan adduunye uun raaxadeedii wey ma dhaafsiisna haddaad xoola haysataan caafimaad haysataan caruur haysataan guryo haysataan baabuur haysataan waxaad haysataani waa uun waxoogaa yaroo yani raaxo adduunye ah waa dheef adduunyo ma dhaafsiisna meel la kula gaari maayo haddiiba lagu yidhaahdo waa waxoogaa yaroo jiscin adduunye ah macnaheedu waxa weeyaan kula dhaafi maayo meel fog kula gaari maayo berito iyadoon meel fogba la gaarinba ama adigaa macasalaameyn ama iyadaa ku macasalaameynaysa sidaa ay tahay haddana marka aad kala dhaqaaqaysaan waxaad isla soo marteen iyo raaxadeediio dhan waad halmaansantah saas ninkii intaasoo sano la noolaystay oo intaas caafimaad iyo wanaag iyo raaxo kusoo noolaa maalinka loo yimaadoo la qabto waxaad moodaaba hal maalina inuusan adduunyada soo joogin saas marka war waxani waxaad haysataan oo dhan waa waxaa yarka oo jiscinkaa adduunya wey laakiin wax ka qiimo badan maydin sheegna tan aada haysataaneed yani aad aad ku khaldan tihiin oo ku kadsoon tihiin alla agtiisa waxa yaalla ayaa khayr badan oo joogid badan haddii laysu fiiriyo labadooda adduunka waxa yaaliya aakharo waxa yaallana laba shay oo isgarabhlaysgarab dhigi kara maaha waa kala qiimaroonyi ta kalena xagga joogitaankana middan adduunyana waa baaba-aysaa midda aakharana waa shay waarayo mar laba shay laysku bedelan karaa marka laba shay laysku bedelan kara maa yay u khayr badan tahay oo u joogid badan tahay waxa aakharo yaallaayay ma cid walba maya dadkan tilmaamaha leh aakharo wanaagga yaalla iyo khayrka yaalla iyo jannada taalla iyo ridaha yaalla iyo ee weligii joogahayeen lagana dhimanaynin lagana dhammaanaynin lagana guuraynin lagana wareegaynin dad khaasaa iskale nin walba ma leh dadkaasi tilmaamahoodii baa laynoo sheegay waxaa iskale dadka iimaanka leh qalbigooda ka rumeeyey wax kastoo la amray inay rumeeyaan oo xaqa ah ta labaadna wa calaa rabbihim yatawakkaluuna ilaahay bay talada u dhiibtaan rabbigood bay ku kalsoon yihiin ilaahay baa wakiil u ah subxaana wa tacaala cid kale oo qalbigoodu ku xidhan yahay oo arrimaha u haya ma jira ilaahay bay ku xidhan yahay subxana wa tacala allay tala saartaan waa tilmaan kale wey tilmaamahooda waxaa ka mid a waladiina yajtanibuuna kabaa'ira alithmi waalfawaaxish dembiyada waaweyn bay ka fogaadaan kabaa'ira alithmi ila dembiyadu kuwo waaweyn iyo kuwo yaryar bay kala leeyihin waxaan u tegi doonaa ila allamam kuwa yaryarka iyada iska ilaalintooda waaba iska waaba adag tahay laakiin kuwa layska ilaalin kuwa waaweyn wey dhammaan waa la yska ilaaliya laakiin lamamka oo dunuubta yaryara iyada maalinkii intaasa la gelay oo iyada cid iska ilaalin karta waaba yar tahay oo si fiican isaga ilaalin kartay laakiin waxay iska dhowraan buu rabbi leeyahay dembiyada waaweyn wuxuu leeya sheekh maxamed amiir shanqiti caleyh raxmat ullah dembi weyn waxaa la yidhahdaa dembi kasta oo ay la xidhiirsatay wax ku tusaya inuu dembi weyn yahay mutlaqu lmacsiya ma ah laakiin waa in la helo shay kaloo kutusaya inuu dembi wen yahay maalan haddii lagu hanjabo in la cadaabayo ruuxii gala ama loo cadhoonayo ama la lacnadayo ama ma ahe xad laga waajibiyo ama ma ahe arrimahaas kuwa la mid ahoo dembigu inuu adag yahay haddii lala xidhiiriyo dembigaa dembi weyn baa la dhaha dunuubta waaweyn bay iska ilaaliyaan waxaa dunuubta waaweyn ka mid oo si gooniya loo xusay walfawaaxisha fawaaxishtu dembiyada waaweyn bay ka mid tahay laakiin maxaa gooni loogu magacaabay mudnaan gooniyaa la siinayaayo dunuubta fawaaxishta waxaa la yidhahdaa waa kuwa foosha xun oo weynida waxay ku darsadeen fuxshi iyo foolxumi iyo qubxi bay ku darsadeen waa zinada iyo liwaaska iyo wixii la halmaala oo akhlaaqda duminaya ayaa fawaaxishta la yidhahda kuwaana way iska ilaaliyaan markay cadhoodaanna oo inta ay wax ka cadhaysiiye ay arkaan ay cadhoodaanna cadhadooda ma fuliyaane way dhaafaan hum yakfiruuna way dhaafaan kuwa dhaafa wey maxay dhaafaan cadhadii ma fuliyaan cadhadii way xakameeyaan way isceliyaan waa ka nabigu nuri sal lay slam laysa shadiidu bisurca ruwa ninka adag ee nin rageedka ah ma aha ninka wax lagdida badan oo nin alla ninkay isqabtaanba dhulka dhiga ma aha shadiidku ninkaa lama yidhahda laakiin shadiidka waxaa la yidhahda bu nabigu sal lay wasalam ninka markuu cadhoodo naftiisa celin kara hada huwa shadiid markuu cadhoodo iscelin kara yani khalad iska qaban kara yani isku celin kara inuu naftiisa cadadii ku jirtay xakameeyo oo celiyo nabiga sal lay slam waa kana kugu yimid nabiyo ii dardaaran awsini laa taqdabu nabigu uri sal lay slam cadhooni cadho kulley way imaanaysaa waxaa laga wadaa cadhadu waxay kaa rabto ha fulinin iska qabo waa ku celiyaha cadhoon bu nabigu uri sal lay slam waa ku celiyaha cadhoon bu nabigu uri sal lay slam ruuxa hadduu cadhoodo macnaheedu waxa wey wuxuu samaynaya wax kasoo baxaya maba ogaba oo adiga arkay markuu wax kharibo adduuniya aakharaba baabi'iyo yuu hadhowta markuu miisadu leeyahy war maxaa iga dhacay hadda wixii kaa dhec lahabaa kaa dhacay shaydaan baa kaa adeegtay sooma saas daraaddeed cadhada wixii keenaya asbaabteedana iska ilaali markay timaadana isxakameeyo dhaaf iska cafi ka jeedso iska dhaaf macnaha saasaa lagu yaqaana dadka muuminiinta tilmaamahooda waxaa ka mid a waladiina istajaabuu lirabbihim rabbigood bay ajiibeen allah u yeedhay way ajiibeen kitaabkiisii iyo sunnadii bay ajiibeen daacadii bay ajiibeen waajibaadka gudashadoodii bay ajiibeen salaadaa ugu weyn wax ilaahay lagu ajiibe salaada way toosiyaanoo sidii sharciga ugu timid bay u gutaan wa amruhum shuuraa baynahum astaamahoodii calaamadooda waxaa ka mid a arrimahoodu waa tashi dhexdooda ay ka tashadaan yacni waa shay laga tashado arrimaha waaweynee ku imaanaya way ka fadhiistaan way ka wada tashadaan way iska racyigeliyaan go-aan bay gaadhaan kadibna go-aankay fuliyaan waxaad garan kartaa ruuxa muslimka ah ama mu'minku siduusan uga maarmin walaalkiisa kaleeto leanna walaalka kale waa muraayadaadii wey taladiisaad u baahantay caqligiisaad u baahantahay fikirkiisaad u baahantahay caawimaadiisaad u baahantahay rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh baan soo marnay inuu ilaahay ku yidhi washaawirhum fi lmri fa idaa cazamta fatawakal cala allah saxaabadaada kala tasha baa la yidhi arrimaha kugu imaanaya rasuulkeennana salawatu rabbi wasalam siiradiisa markaad dib loo raaco qadaayaadka waaweyn markay soo fool yeeshaan nebigu wuxuu fadhiisiin jiray saxaabadiisu u yeedhi jiray ragga odayaasha ah ee saabiqiinta ah ee caqliga iyo cilmiga lagu ogyahay intuu u yeedhu dhihi jiray bal taliya maxaynu samaynaa marar fara badan isaga sidii la qumanayd intuu ka tanaasulo buu sidii saxaabadiisa u bateen buu nabigu raaci jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh sidaasoo kale la doonayaa muslimiinta arrimahooda inay noqdaan haddii laga wada fadhiisto oo laga tashado oo laysla gartay sidii laysla gartay fa idaa cazamta fatawakal cala allahi ha lagu tilaabo qaado markii lagu tilaabo qaadana xataa hadday ceeb keento maaha inaad adigu tidhahdo shalay anigu sidaasaan ku teliyay taydii maxaa loo yeeli waay hor ma ahe raac dadka ha ka hadhina dadka raac taladaada fardi baa tahay dadka talinayay dadka talinayaay waa dadka loo yaqaano ahlulxalli waalcaqdi muslimiinta waxaa u taliya waa dadka culimadooda cuqaashooda iyo umarada dadka madaxda waa kuwa ilaahay daacadooda ina amray atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lmri minkum waana meesha ay ku kala gedi waxyaalaha ay ku kala gedisan yihiin waxa loo yaqaano dimuqraatiyada iyo ashura fi lislaam dimuqraatiyadu waa mabda kufri aw mabda kufri aw tashigiisa iyo baarlamaankiisa iyo waxaan uu meesha ku hagaajiyeyna waxaa soo doorta oo uu ku yimaadaa dadka rucaacda ahee iska ciyaal suuqa iyo kuwa macnaha waxa weeye hallaysan iyo fusaqada iyo nin walba ayaa macnaha shuuro iyo tala kuleh iyo iyo macnaha waxa weye cod kuleh voot kuleh sidaas daraaddeed waa la gaban a nin alla ninkii lacag le baa kusoo baxa weligii nin faqiiroo baarlamaan soo gali ma arka ya faqiir baarlamaan soo gali weligi ma arka ma jiro ninba ninkuu kaga dhaqaalo badan yahay leanna dadka wax soo dooranayabaa waxay yihiin dad aan waxba garanaynin oo waxba miisaami karin oo shilinkaa uunu xilanay ninkii shilin un baa marka iyagoo dhan wada gadanay shareecada islaamku maxay tiri laakiin shareecada islaamku ma aha sufaha iyo fusaaq iyo dad wax magarada dadkaasaa wax soo doorta ma ahe shareecada islaamku waxay leedahay ahlulxalli waalcaqdi ummadda inteeda waxgaradka ah culimadeeda cuqaladeeda umaradeeda dadka waxgaradka ah dadkaasay taladu ka go'daa dadkaasaa doorashada iyo shuurada iskale iyo tale isweydiinta inta kalena ummadda waa la hogaamiyaa saas daraaddeed baa waxaa khaldamay walaadadii yidhi yani shuurada ku magacaabay yani waxa weye addimuqraatiya alislaamiya wa kayfa yajtamicu naqidaan dimuqraatiya waislaamiya kayfa yajtamicaan haddaad tidhahdo ka waran alkufru liimaani ma saxda alkufru liimaani ma kulmi karaan jamcun bayna naqiidayn wadaadkii kitaab qoray ee mufakir ahaayo yidhi addimuqraatiyatu alislaamiya isaga niyadiisa hama fiicnaatee waa waxaan isqaban karin dimuqraatiyana waa kufri shuurada islaamku qabana waa iimaan waxay shuuradu ka tashanaysana waa masaa'ilu lijtihaad ee mas'ale nasli ma ah mas'alo nasli oo aayad qur-aana ku fadhido ama xadiis nabi ku fadhiya lagama shuurayn karayo war salaada ma tukanaa ma ka shuurayn karna maxaa idinla quman jimacada ma tukanaa mise jamaacada maya lagama shuurayn maayo masaajida ma dhisnaa laga shuurayn maayo macaasida iyo dunuubta ma la tirtiraa laga shuurayn maayo wixii nasle laga shuurayn lakin maxaa laga shuuraynaya masaa'il ijtihaadiya muslimiintii dagaal baa kusoo fol yeeshay dagaalka xilligan ma gallaa mise nabadgelyaan gallaa maxaan samaynaa maxaa maslaxada ku jirtaa dagaalkan seen u gallaa maxaa maslaxada ku jirtaa adduunyadeennan iyo maamulkan seebaan geysanaa maanta hebel iyo hebel baa ina hor jeegay keebaynu meesha geysanaa arrimaha noocaasoo kale ijtihaadigae marka aan nas lahayn bay shuuradu ka shuuraysaa shuuradu ka shuur laakiin yani waxa weye baarlamaankiiyo dimuqraatiyadu iyadu maxay leedahay ama nas ha lahaado ama aayad ha ka hadasho ama xadiis ha ka hadleen go-aanku waa go-aanka baarlamaanka soo ma arta shura filislaam iyo dimuqraatiya iyo baarlamaan filislam ma isku midba marka waxaan ilaha baarlamaankiiyo shuuradu shatana maa baynahuma mabda kufri iyo mabda iimaan bay kala yihin manaa saas wey manaa wa amruhum shuuraa baynahum muslimiintu waa inay tashadaan oo guud ahaan wada tashadaan oo dadka culimadii ay wada tashadaan oo ducaadda safka ku jirtaa ay wada tashadaan oo qadiyada islaamku ayna noqonin qadiyad fardi oo nin walba siduu doono iyo dhankuu doono uu la aado ee waa inay noqoto qadiyad dadka ka dhaxayso laga tacaawuno oo ijtimaac iyo kulan la isugu yimaado tashina la sameeyo wixii lagu tashadana lagu tilaabo qaado ijtimacaasa ilahi subxana watacala inoogu yeedhay wa amruhum shuuraa baynahum rabbi subxaana wa tacala wuxuu leey waxaan ku irsaaqnay qaarkiina way bixiyaan tilmaamaha ay leeyihiin waxaa ka mid a waladiina idaa asaabahum lbagyu hum yantasiruun haddii laga gardarrado oo gardarro iyo dulmi lagu sameeyo yantasiruuna way gargaarsadaanoo waxba iska dhexiyaan waxay leeyihiin ibnu qayim wuxuu leeyay aleyh raxmatullah ibnu kaiir intuba waxay leeyihiin hum yantasiruuna waxaa laga wadaa awooddii ay ku aargoosan lahaayeen way leeyihin saas daraaddeed salafka ridwaanullahi calayhim qaarkood waxay karaahiysan jireen in la dulaysto in la dulaysto ruuxu yani waxa weeyaan awood uu wax iskaga dafcin karo waa inuu leeyahy awooddii aad dulmiga iskaga dafcin lahaayeen way leeyihiin hum yantasiruuna saasa laga wadaa ayib laakiin awooddii iyagoo leh oo wax iska celin kara oo dulumkan iska qaban kara yaa haddana ilaahay wuxuu ugu yeedhayaa in ay cafiyaan oo aayadka soo socdaa lagu yeedhay waad kari kartaan adoo kari karoo ka argoosan karoo iska celin karoo dili karoo ka goosan kara taasi way leeyihiinoo awoodeedii way leeyihiin ee dad ducafaa oo tabar daran ma ah ayagoo awoodii leh baa wuxuu rabbi leeyahay way cafiyaan gadaal dambay ka socota manaa ayib markaad aar goosanayso wax lagugu sameeyey ruuxii kugu sameeyey aad ka goosanayso waxay dhici kartaa inaad istidhaahda aar gooso laakiin haddana intii lagugu sameeyey aad ka badiso haddaad ka badiso waxay noqonaysaa inaad daalim tahay markaa soo ma xaaladaasi maadaama imaan karto markaad qisaasanayso aar goosanayso ruuxii wuxuu kugu sameeyey ka goosanayso ayaa waxaa la daba dhigay wa jazaau sayiatin sayiatun miluhaa intii lagugu sameeyey ha ka badin intii lagu haddiiba ay noqoto inaad aar goosato taxadar oo intii lagugu sameeyey in la eg ha dhaafine wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum intii laydinku galay in ka badan ha ku samaynin haddaad gudubto adaa markaa zaalima adaa markaa zaalima taasi waa mid oo waa marxalo waxaa ka fiican mataqaana faman cafaa wa aslaxa fa ajru cala allah haddaad goosanayso baa cadaalad midda cadaalada ka fiican ee afdalkay kaba qiimo badan maxay maxay tahay inaad iska cafido wixii adiga walaalkaa idin dhex maray la hagaajiso ood islaaxiso ood macnaha wax weeye baabi'iso midaasaa kasii fiican oo ajir baad ilahay agtiisa ku leedahay midda saddexaadi maxay tahay innahu laa yuxibu aldaalimiina dulmiga iyo xadgudubka ilahay ma jeclo subxana watacala zaalimiinta ma jeclo dulmigu lababa waa ku iman kara dulmiga inaad ruuxii adigu dulmidood ku bilowdana waa dulmi ilahay ma jeclo subxana wa tacala ruuxii wax kugu sameeyey intaadi intaad ka goosato inaad siyaadisana oo wixii wax ka badan ku samaysana waa dulmi ilahay ma jeclo subxana wa tacala innahu laa yuxibu aldaalimiina saddex wey marka waa saddex xaaladood mid waa bannaan tahayoo waa cadaalad oo waa intii lagugu sameeyey in la eg inaad samayso mid way fadli badan tahayoo taasuu ilaahay inoogu baaqayaayo waa ta ka fiican oo inaad iska cafido wixii idin dhex marayna hagaajiso midna ilaahay waa inaga xarimayo inaad dulmido saddexdaa xaraam iyo jaa-is iyo afdal saddexdaasay kala yihin macana rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyay marka walaman intasara bacda dulmihi fa ulaa'ika maa calayhim min sabiil ruuxii gargaarsada oo ka guulaysta ruuxii wax ku sameeyey markii la dulmiyey kadib min bacdi dulmihi waa masdarun mudaafun limafcuulihi markii la dulmiyey kadib buu wax iska celiyey kuwaasi jid lagu maaga ma jiro ruux wax iska celiyey oo iska diciyey oo intii loo geystay in la eg geystay jid lagu maago ama lagu eedeeyo ama lagu ciqaabayo ma jiro goormu eed iyo ciqaab le hadduu siyaado la yimaado xadgudbo laakiin intiisii hadduu ku ekaysto hade gar buu leeyay xaq buu uleeyay waa u banaanta saas man jidka yaa lagu leeyahay inama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaasa jidka eedaynta iyo ciqaabta waxaa lagu leeyahay dadka dadka dulminaya korkooda lagu leeyahay dadkaasaa eedayn mudan in la ciqaabo mudan ama dulmibuu dadka ku bilaabaya oo gardaruu wadaa ama ma ahe intuu intiisii dhammaystay buu dadkii siyaado ku sameeyey kuwaasaa mudan in macnaa waxa weeyaan jid lagu lagu eedeeyo kuwaasaa iskale macna oo haddana dhulka dhexdiisa gardarro ku wada xaqdarra kuwaasi cadaab xanuun badan bay leeyihin rabbi subxaana wa tacaala war ruuxii sabra oo nafta celiya naftu waxay jeceshahay inay aar goosato naftu waxay jeceshahay inay wax iska celiso ruuxii nafta celiyo xakameeya oo sabir siiya kadibna waqafara iska dhaafa wixii lagu sameeyey ina dalika la min casmi lumuuri taasi waxay ka mid tahay arrimaha la gooyey ee la gaamuray bay ka mid tahay arrin go-an bay ka mid tahay arrimaha go-an arrin go-an maxaa laga wadaa casmi lumuur arrimaha qaarkooda waxaa jira nolosheenna sideedaba in la fala mooyaane oo lagu dhaqaaqa mooye aan tashi u baahnayn ka fikiridna u baahnayn way go-anta inaad samaysan bay ubaahanta maalan haddii maalan khatari kugu timaado gurigani hadda isagoo soo dumayo saanqaafkiisu soo socda haddaad aragto ma inaad ka fikirto ama tashatay u baahanta inaad cararto ya cararka ma tashi buu ubaahan yahy inaad ka fikirto ma ubaahan yahy waa min casmi lumuur waay waad carari hadday gaaja ku qabatood gaajaysan tahay cunto xalaalna ku hor taallo inaad cuntaayey ma nin baad kala tashay min casmi lumuur bay ka mid tahay oon hadduu ku qabto inaad biyaha ku hor yaalla cabtaayey ninna kala tashan mayse kana fikiri mayse min casmi lumuur waay arrin go-an oo in la sameeyo lagu dhaqaaqa mooyaane aan wax kale lahayn oon mudnayn bay arrintaasi ka mid tahay maana yani waa arrin weyn oo qiimo weyn oo ilahi agti subxana watacala qiimo kule wey maana wayaclama wayaclama inuu ogaado daraaddeed buu rabbisaa u yeelay alladiina kuwii yujaadiluuna doodaya fii aayaatina aayadaha naga dhexdooda ku dooday wayaclama dheh faacilku waa aladiina wayaclama yani waxaa halkaa ku cadfan rabbi wuxuu saa u gelayaa liyantaqima inuu ka aargoosto darteed iyo wayaclamo iyo inay ogaadaan darteed alladiina kuwii inay ogaadaan yujaadiluuna doodaya fii aayaatina aayadaha naga dhexdooda ku doodaya maa lahum inuusan u sugnaanin min maxiisin makaanu carab iyo meel loo baxsado tool famaa uutiitum famaa midka famaa midka uutiitum laydin siiyey oo min shayin shay-un ah waxa laydin siiyey oo shay-un ah haba yaraadee fa mataacu lxayaati dunyaa noloshu adduunyo raaxadeedi iyo jisankeedii wey wamaa cinda allahi waxa alla agtiisa abaana khayrun khayr badan oo wa abqaa joogid badan baaqinimo badan laba ragcadood oo salaada subax ka horaysa mada labadaa ragcadood oo sunnada ah baa nabigu yihi sal lay slam yaa adduunyada iyo waxa dhex yaalloo dhan ka khayr badan shaabuug yar ama ul yar meel la dhigoo jannada ka mid a baa ka khayr badan waxa adduunka korkiisa saaran oo dhan saas maana marka waxaa la doonayaa dhankaa inaad u badato khayrun ayaa khayr badan oo wa abqaa baaqinimo badan oo joogid badan liladiina kuwiibuu u khayr badan yahay oo u joogid badan yahay aamanuu rumeeyey oo wa calaa rabbihim rabbigood korkiisana yatawakkaluuna tala saar tilmaamahaasa la doonaya marka inaynu iska fiirin iimaankii ma haysanaa ha tigare haddaad hesho tawakulkii maxaad ka haysaa tigare ka soco yacni dunuub kabaaira dunuubi walfawaxish ma ka fogaataa salaadii arrintii shuurada khalad marka lagugu sameeyo ma dhaaftaa adaa la doonaya inuu miisaanka isaa dadka dhibkasta waxa weye markii qur-aanka la akrinayo waxaabaad moodaaba in duul kale laga hadlayo ruux walba meel kale ku riixi malaha kuwo kale laga hadlaya adugu aad iska durkinba lama rabo adaa la rabaa inaad miisaankan issaarto macnaha ayib wladiina kuwa ayuu u khayr badan yahay yajtanibuuna ka fogaada kabaair alsmi dembiga kuwiisa kuwiisa waaweyn dembiga kiisa waaweyn ayay ka fogaadaan walfawaaxisha iyo dembiga foosh dembiyada foosha xun oo zinada iyo liwaadka iyo wixii la halmaalaa wa idaa maa goortii qadibuu ay cadhoodaanna hum iyagu yakfiruuna kuwa dhaafo weeyaanoo way iska cafiyaan dadkii ay u cadhoodeen kama argoostaane farahay ka qaadaan hum yantasiruuna iyo hum yakfiruuna labadaba ilahay baa yidhi tore maxaa la yidhi way cafiyaan way iska dhaafaan ta dambana maxaa la yidhi hum yantasiruuna way argoostaan oo way gargaarsaan way guulaystaan macnaha waan soo sheegnayoo midna way banaanta oo waa jaa-is midna waa afdal saas maana ayib waladiina kuwa ayay u khayr badan tahay u joogid badan tahay istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigood ajiibay oo yeelay oo wa aqaamuu toosiyey asalaata salaada oogay oo toosiyey oo wa amruhum arrinkooduna shuuraa uu yahay mid laga tashado baynahum dhexdood dadka caqliga iyo cilmiga u saaxiibka ah ayaa arrimahooda ka tashada markay ka tashadaanna sidaasa hogaanka iyo taladu ay ku socotaa macnaha wa mima razaqnaahum waxaanu ku irsaaqnay qaarkiina yunfiquuna way bixiyaan sakadii iyo sadaqadii wey waladiina kuwa ayuu u khayr badan tahay idaa goortii asaabahum uu asiibo albagyu dulmiga iyo gardarradu markay asiibto hum iyagu yantasiruuna kuwa guulaysta oo ka guulaysta oo yani ka goosta ciddii ku samaysay way u banaan tahay wy maana wa jazaau sayiatin markaad goosanayso daabitkan ay leedahay wa jazaau sayi'atin xaalad xun abaalkeedu xaalad xun oo lagugu sameeyey abaalkeedu waxa weeye sayi'atun xaalad xun oo mithluhaa tii hore oo kalea tii hore la mid ah oon ka badnayn faman cafaa ruuxii cafiya taasi waa midda kuu bannaan oo jaa-iska ahe faman cafaa ruuxii cafiya oo wa aslaxa hagaajiya wanaajiya wixii u dhexeeyey isagiiyo walaalkii fa ajruhu ajirkiisu cala allahi alla korkiisu ahaada shaygu hadduuba ilaahay korkii ahaaday oo ilaahay kuu qaaday ma shay fududba hawl culus wey abaalgud weyn buu leeyahy maana inahu alle sababtu waxa weeye maxaa laguu leeyahay intii lagugu sameeyey ha ka badinin sababtu waxa weeye inahu alle laa yuxibu ma jecla aldaalimiina daalimiinta ma jecla kuwa ama dadka gardarrada ku bilaaba ama maahe siyaadiye oo dulmi la yimaada ilahay ma jecla subxana watacala dulmiga iska jir marka walaman ruuxii intasara yani guulaysta oo gargaarsada bacda dulmihi dulminta la dulmiyey kadib ruuxii gargaarsado ka goosta intii lagu sameeyey fa ulaa'ika kuwaasi maa calayhim korkooda ma ahaanin min sabiilin jid lagu daandaansado lagu eedeeyo ama maahe wax lagaga sheego ma uu jiro wey macnaha jid loo mara male kuwa iyaga macnaha maxaa yeele wax u bannaan bay sameeyeen inama sabiilu jidku jidka eedaynta iyo wax ka sheegidda iyo yani waxau ah inama sabiilu jidku cala aladiina kuwii korkooda unbuu ahaaday yadlimuuna dulminaya annaasa dadka dulminaya kuwaasaa jid loo mara leh oo eedooda iyo dhaleecayntooda iyo wax ka sheegooda kuwaasaa jid loo mara u jira wayabquuna gardaraysanaya fil ardi dhulka dhexdiisa gardarrada ku falaya iyo xadgudubka bikayri lxaqi xaqdarro xaqdaray ku gardaroonaya dhulka dhexdiisa macnaa ulaaika kuwa lahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday cadaabkaasoo aliimun oo xanuujiya walaman ruuxii sabara sabra oo nafta celiya waxay rabta ka qabta oo xakameeya oo wahafara dhaafa isagoo kari karuu iska dhaafa ajir badbadan waxay ku jirtaa markaad awoodeeda leeda laakiin hadday tabari kuu run sheegto hadday tabariba kuu run sheegto hadda markaasi waxa weeyaan waa sabrulcaajiz baa la dhahaa sabrulcaajiz kolley haddaad tabar daban tahay xataa niyadaada waxbaad ku heli oo sabirka aad sabirtay waxbaad ku heli laakiin ruuxa isagoo kari kara markuu kari karo iska daaya kaasaa macnaha waxa weeye siyaadad macna ruuxaas ajir dheelaale sida nabiy llahi yuusuf qisadiisa aan kusoo marnay soo garanaysa laa tasriba calaykum alyawma yakfir allahu lakum nimankii ceelka ku riday iyagoo isagoo madax ah markay u yimaadeen ayagoo masagadoon ah muxuu ku yidhi dembigoodiina ictiraafteen laa tasriba calaykum alyawma yakfir llahu lakum mansilada wey mansilada macnaa wax wey rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ninkii isagoo geedka jiifa u yimid seefta intuu ula baxay yidhi maxamedow seefta ula baxay soo garan maysaan rasuulku sal alay wasalam seeftii marka ka dhacda wuu qaaday markuu qaadayna wuu u baaciyey markaasuu yidhi kun khayra aakhidin nin seef qaada kii ugu ficlaa noq maxamedow maanta inax iska kaidaa rasuulku waa iska sii daayay salawatu rabbi wasalaamu caleyh soo ma ruuxii khaladka kugu sameeyey adoo markaad awooddo inaad wax ka goosato markaasaa la doonaya inad tiraad ka xadkata ood cafido saas macnaa ayib walaman sabara wagafara ina dalika arrinkaasi laman lamin casmi lumuuri arrimaha la gooyey ayay ka mid ka mido arrimaha yani waxa weeye la gooye go-an ee in la fuliyo mooye wax kale aan u baahnayn mid ka mida wey macnaha waman yudlil illahu ciduu alla lumiyo famaa lahu uma sugnaanin min waliyin mid weliyo amri ah min bacdihi alla gadaash yani lumintiisa kadib wataraa waxaad arkaysaa aldaalimiina daalimiintii baad arkaysaa lamaa goortii ra'ow ay arkaan alcadaaba cadaabka markay arkaan yaquuluuna iyagoo odhanay hal ilaa maraddin celin xaggeed min sabiilin jid loo qaadaayo ma jira hal min sabiilin jid ma jira ilaa maradin celin xaggeeda loo qaado jid aan u marno celintii in adduunyadiina lagu celiyo jid aan u marno ma jira bay odhanayaan wa taraahum waad arkaysaa daalimiintii yucraduuna iyagoo la bandhigayo calayhaa naarta korkeeda loo bandhigayo khaashiciina xaal ay yihiin kuwo khushuucsan oo dulaysan iyagoo khushuucsan min adulli dulliga daraaddii iyagoo la khushuucsan hoganaya yanduruuna oo fiirinaya min tarfin khafiyin daymo daymo qarsoon xaggeeda ayagoo ka fiirinaya yacni yanduruuna naara wey naartii loo bandhigay bay fiirinayaan min tarfin daymo xaggeed bay ka fiirinayaan khafiyin oo qarsoon qarsoon bay u jalleecayaan wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii aamanuu rumeeyey ina alkhaasiriina kuwa khasaareeyey aladiina kuwii way khasiruu khasaaray anfusahum nafyaalkooda khasaaray wa ahliihim iyo ehladooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada kuwa khasaaray wey alaa hooy ina aldaalimiina daalimiintu fii cadaabin cadaab dhexdii bay ku sugan yihiin muqiimin oo joogto ah wamaa kaana ma ahaanin lahum iyaga uma ahaanin min wliyaaa kuwa u hiliya kuwaasoo yansuruunahum u hiliya min duuni illahi alla kasokow u hiliya waman yudlil illah ciduu alla lumiyo oo baadiyeeyo famaa lahu uma sugnaani min sabiilin jid uu ku hanuuno waman yudlil lahu famaa lahu min waliyin min bacdih ilaahay baa hanuunkana gacanta ku haya lumintana ilahay baa gacanta ku haya subxana wa tacala ruuxuu ilaahay lumiyo macnaha uu hanuunkiisa ka daysto caawintii iyo kaalmadii uu kaalmayn lahaa hanuunin lahaa ruuxuu ka daysto oo isagiiyo shaydaan laysu daayahay cid arrimihiisa gacanta ku qabtoo luminta kadib hanuunin kara ma helaysa maalinta qiyaamada markaad tagta daalimiintii ilan daalimiin baa hadda laga soo warramaya dulmina shirki iyo gaalnimaa u weyn dulmiga khalqiga la dulminayaa ka mid daalimiintii baad arkaysaa maalinta cadaabka ay arkaan markay cadaabka arkaan ayagoo odhanaya in adduunkiina loo celiyo jid aan u marna ma jira wuxuun haddaanu samayno adduunkii dibna loogu celin kara ma jira si aanu waxaanu khaladka nabi usoo saxno oo balaan isu daba qabanno oo waxaa hallayna usoo hagaajino jid uun hadda aan u mari karna ma jiraa celin adduunkiina loo celiyo saasay ku calacalaya haddama war baa yaala asayfa dayacti laba yani waxa weye hagaagii baad caanihii dayacday waktigiisii baad wixii kaasoo tageen xilli ma aha hadda la calacalo waxaad arkaysaa barbir subxaana wa tacaala iyaga oo la bandhigayo naarta korkeeda loo bandhigayo inta la kaxeeyo baa naartii la tusaya waxaa la leeyahay daawada waatan halkanaad ku socotaan naarta marka loo bandhigo iyagoo khushuucsanoo waxaad arkaysaa khaashiciina min adulli way hoganayaan miskiinnimo iyo dulli baa kamoo dulliga haysta daraaddii bay la khushuucsan yihin iyagoo dhan waa isku yaryaraanayaan markaasay naartii ilqoorhka ka fiirinayaan yanduruuna min tarfin khafiyin shayga markaad ka baqayso ishi kama buuxsan kartid saas macanaa si yani bareerana uma fiirin kartid xoogaa ishaad ku xadi talow inteybuu kuusuu jiraa baad isleefa ninka doonaya inuu ku dilo ee kugu soo socda ee macnaha waxa weeye aad ka baqaysaay si saaniya uma fiirin kartid laakiin waxoogaa marba isha intaad ku xadaad ka dhuuban iyoad isha haddana ka laabanaysa haddana bal intuu kuusoo jiro waad ishaad ku xadi waad ka laabanaysa min tarfin khafiyin naartii bay fiirinayaanoo arag iyo yani il si qarsoodi ah bay ku fiirinayaan maalinka dulligaasu haystay saa u dullaysan yihiin dadkii iimaanka la yimid ee soo shaqaystay baa ku wiirsanaya waxay leeyihiin kuwa khasaaray maanta waa kuwa naftoodii iyo ehelkoodiiba khasaaray wey oo say u khasaareen dee ehelkoodiiyo iyagii la kala geey qoloba meel baa cadaabka laga geeyey naftoodiina way khasaareen oo cadaab bay gashay maalinta qiyaama kuwa saasi ku dhacday khasaara ninkuu ku habsaday ninka isaga wey nin shili ma khasaaray ma khasaarin nin caruur khasaarayna ma khasaarin nin xaas waayeyna ma khasaarin nin guri iyo gaari waayeyna ma khasaarin ninka khasaaree khasaaro dhaba khasaaray waa ninka maalinta qiyaamada naftiisii iyo ehelkiisii khasaaray oo cadaab ilahi iyo ciqaabtiisa galay subxana wa tacala kaasay odhanayaan macana war daalimiintu waxay leeyihiin oy gelayaan cadaab joogta a bay gelayaan cadaabkaa markay galaanna cid u hilin karta ma jirto xalla xaggii looga hilin maayo maalinkaa maamul oo dhan ilaahay baa gacanta ku hayee haddii xagga ilaahay hiilo ay ka waayaan ma cid kale usoo gurman karta ilaahay wax cid xaggiisa uga hilinaysa ma jirto macnaa hiilla ma jirto oo u gargaari karaysa cid uu ilaahay lumiyeyna nimanka saa wax loogu sheegayo loo caqli celinayo maxaa loo kari la-ya oy jidka u heli la-yihiin waman yudlil illaahu famaa lahu min sabiil si kasta haddii loogu caqli celiyo wax loo tuso hadduusan ilaahay hanuun la rabin jidka ma helaya saas maana ilahay baa markaan yani fadli iska leh oo fadli iyo gallad inugu leh inuu ilaahay ina hanuuniyo subxana wa tacala alxamdu lilahi aladi hadana lihada wama kuna linahtadiya lawla an hadana allah waman yudli llahu ciduu alla lumiyo famaa lahu uma sugnaanin min waliyin mid waliyu amri ah oo arrimihiisa qabta min bacdihi alla lumintiisa kadib cid u hiilisa ma helay wa tara waxaad arkaysaa aldaalimiina daalimiintu baad arkaysaa lamaa goortii ra'ow ay arkaan ra'ow lcadaaba cadaabka markay arkaan yaquuluuna iyagoo odhanay hal ilaa maradin hal min sabiilin jid ma jira loo maro oo loo qaado ilaa maradin celin adduunyadiina loo celiyo jid aan u marnaayo ma jira wa taraahum waxaad arkaysaa yucraduuna ayaga oo la bandhigayo calayha naarta korkeeda loo bandhigayo khaashiciina ayagoo khushuucsan min adulli dulliga haysta daraaddii iyagoo la khushuucsanoo hoganay madaxu fooraro yanduruuna oo fiirinaya min tarfin daymo xaggeed bay wax ka fiirinayaan khafiyin oo qarsoon daymo qarsoon oo ish ilqoorkaasay ka fiirinayaan ku xadayaan wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii aamanuu rumeeyey mu'miniintii waxay dhaheen ina alkhaasiriina kuwa khasaaray aladiina kuwa weeye khasiruu khasaaray anfusahum nafafyaalkooda iyo wa ahlihim ehelkooda khasaaray yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada khasiruu khasaariyey hadhih khasaariyey ma ah khasiruu khasaaray wey maxaa yeelay khasira waa laazim ficil laazimo marka khasiruu yani waxaan dhihi lahaa khasiruu khasaaray anfusahum nafyaalkooda khasaaray yaa sax ah laakiin yani waxa weeyaan khasaariyey maaha ayib aksara ayaa waxay tahay khasaarin aksara yuksiru saasay ku timaada ama amaa khasira yaksaru iyadu waa khasaarid khasiruu khasaaray anfusahum nafyaalkooda iyo wa ahluhum ehelkooda khasaaray yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada alaa hoy ina adaalimiina daalimiintu fii cadaabin cadaab dhexdiiba hayan cadaabkaasoo muqiimun joogta ah wamaa kaana ma ahanin lahum iyaga min wliyaaa kuwa u hiiliya oo arrimahooda qabta kuwaasoo yansuruunahum u hiilinaya min duuni illahi alla kasokow waman yudlil illah ciduu alla lumiyo oo baadiyeeyo famaa lahu uma sugnaanin min sabiilin jid uu ku hanuuno uma sugnaaninoo ma heli karo wey istajiibuu ajiiba marka lirabbikum rabbigiin ajiiba oo yeela min qabli an yaatiya intuusan imaanin yawmun maalin intuusan imaanin maalinkaasoo laa maradda celin lahu isagaa ayna u sugnaanin min allahi xagga alle uusan uga sugnaanin wax celinah maa lakum idinma sugnaanin min malja-in makaanu yani waxa weye makaanu makaanu magangal meel la magan galo idinma sugnaanin yowma idin maalinka wamaa lakum idinma sugnaanin min nakirin inkiraad aad inkirtaan waxaad gasheenna idinma sugnaanin fain caraduu hadday jeedsadaan famaa arsalnaaka maanaan ku dirin nebi maxamedo calayhim korkooda xafiidan adigoo ku xifdinaya xafiidan mid xifdinaya adigoo ah calayhim korkood in calayka korkaaga ma ahaanin nebi maxamedow ila albalaaqu gaarsiin mooye wa inaa anagu idaa goortii adaqna aan dhadhansiino alinsaana insaanka minaa xagga naga xaalay ka ahaatay raxmatan naxariis farixa wuu farxaa bihaa wuu ku farxaa naxariistii wain tusiibhum hadday asiibto musayi'atun xaalad xuni hadday asiibtana bimaa shay sababtii ay ku asiibto qadabad ay hormarsatay aydiihim gacmahoodu fa ina alinsaana insaankii markaa kafuurun midkii kufrin badan oo nicmooyinkii horey ilaahay ugu galay kulli waa ku kufrinay rabbi ajiiba istajiibuu lirabbikum rabbi yaala subxana wa tacaala dantiina ma taqaanaane ilaahay baa dantiina idin yaqaana subxana wa tacaala wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun bini aadan baynu nahay intayn isheenu gaadho buu garaadkeenna iyo garashadeenu gaadhaa waxaynu garanayna ma jiro ilaahay baase masaalixdeenna iyo danaheenna meeshay yaallaan garanaya maxaa dan inoogu jirtaa mar hadday sidaas tahay rabbi buu idin yeedhayaayo malihi danihiinuu idinku yeedhayaay istajiibuu lirabbikum rabbigin yeela ku yeelay dhaha qalbiga afka xubnaha rabbi ajiiba subxana wa tacala waxaad ajiibaysaan intuusan jaanisku idinka tegin intaydan fursadda dayicin oo uusan imaanin maalin maalinkaasoo aan la celinaynino xagga ilahay laga celinayn hadduu yimaado aan la dibdhigayn aan la baajinayn maalinkaasi waa maalinka waa maalinka aqro maalinkaa intuusan imaanin baad jaanis haysataane inta ka horraysa alla ajiiba subxana wa tacala inta ka horraysuu jaanisku idinla yaalla maalinkaa hadduu yimaado meel la magan galo ma jirto meel loo carro lagu fakada ma jirto cid ku magan gelin kartana ma jirto wixii aada la timaadeenna maalinkaa ma inkiri kartaan inkiraad ma jirto inkiraad oo maxaan loo inkiri karayn hadde haddaad inkirto afka unbaaba lagaa xidhi oo lagaa sharootayni kadibna xubnihibaaba iska hadlin saa soo ma soo ma maxaad diidi kartaa diiwaankii lagaa soo diyaariyay baa yaal malaa'igtii goobjoogka ahayd baa taal ilaahay baa kula socday waxba ma inkiri karta maalinkaa isagaa intuusan imaanin war rabbi yeelo oo diyaargarobow sidaa markaad wax ugu sheegta nebi maxamed oo hadday jeedsadaan oo diidaan adiga kumaanaan dirin adiga oo korkooda xifdinaya mas-uul kama tihid ficilkooda w camalkooda mas-uul kama tihid lagumana dirin inaad ilaaliso oo xumaanta ka ilaaliso oo wanaagga qalbigooda geliso oo mas-uuliyaddaa kumaanaan saarin laakiin maxaa lagu saaray in calayka ila albalaaq gaadhsiin un u sheeg gaadhsii haddaad gaadhsiisay iyaga ilahay suda lagu weydiin maayo maxay saa u yeelan maxay u yeeli waayeen lagu dhihi maayo in calayka ila albalaaq annagubu rabbilahi subxana wa tacala insaanka dabeecadiisu nooga warramaya markaanu insaanka naxariis xagganaga ka timid dhadhan siino wuu farxaa waa dabcigiisu waa saas waan soo marnay yacni faraxaasi weliba faraxa intuu ka tambato buu wuxuu ku xambaaraa kibir iyo qooq iyo inuu ishalmaamo iyo ujeeddadii loogu talagalaba inuu ka tago iyo inuu kadsoomo farax baa la tegey waxoogaa yar markii la siiyo ladnaado hadday musiibo ku timaado oo dembi uu galay dartii musiibo ku timid ay ku timaado ina alinsaana kafuurun bu rabbi subxana watacala markaasuu wuxuu ku kufrinayaa wixii nicmo horay loogu galay oo dhan saas cimrigiisa haddii caafimaad la siiyo oo maalin waxoogaa qandha'a lagu dhuujiyo wuxuu leeyahay weligiiba maanaa caafimaad arkay fa ina alinsaana kafuur weligii xoola inta laga dharjiyo maalma haddii arrintu si noqoto laga qaado isagoo la imtixaanayo wixii horeo dhan wuu kufrinaya abaallaawo wey abaal ma yaqaano bini aadamku saas weliba intaa keliya ku gaabsan maaye rajo dambe oo dhanna waa ka rajo dhigaya qunuud iyo qoos quusadna waa gaadhaya macana ibni aadamku waa saa yani ina alinsaana khuliqa haluucan wey sina kuma roona wey sina kuma roona haddii wax la siiyana uma roona haddii la qadiyana uma roona sina kuma roona bini aadamku waa khalqiga cajiibka waa kee waa gaalkiiyo inta la halmaalo amaa ruuxa mu'minkaa tilmaantaa ma leh ila almusalliina rabbi subxana wa taala iyagu malo tilmaanta dadka muminiinta lagu yaqaano waxa weeyaan idaa asaabathu saraa shakara fa kana khayra lah wain asaabathu daraa sabra fa kana khayra lah markay dhib ku dhacano wuu sabraa ma argagaxo markuu wanaag helana wuu shukriyaa ma kufriya mana kibro saasaa lagu yaqaana muminiinta tilmaamahani waa dadka xunxun ayaa tilmaamaha iskale macana istajiibuu ajiiba lirabbikum rabbigiin ajiiba yeela rabbi subxaana wa tacaala min qabli an yaatiya intuusan imaanin yawmun maalin intuusan imaanin maalinkaasoo laa maradda celin lahu isaga uusan u sugnaanin min allahi xagga alla uusan uga sugnaanin xagga alle haddii laga celin waayo oo laga dibdhigi waayo madhmadheeca kalaa laga dibdhigi kara saas cid kaloo dibdhigi karta ma jirto maa lakum idinma sugnaanin maalinkaa isagaa min malja-in makaanu magangal meel la magan galo idinma sugnaanin yawma idin maalinkaa meella kuma carari kartaan wamaa lakum idinma sugnaanin min nakiirin inkiraad aad dulmigii aad gasheen aad inkirtaanna malihidin ma heli kartaan fain acraduu hadday jeedsadaan saa markii loo waaniyo o loogu ceeqli celiyo kadib famaa arsalnaaka maanaan ku dirin nabi maxamedow xafiidan adigoo ku xifdinaya ah calayhim korkooda in calayka korkaaga ma ahanin ila albalaaqu gaadhsiin mooye waidnaa anagubu rabbi yihi subxana wa tacaala idaa goortii adaqna aan dhadhan siino alinsaana insaankii minaa xagga naga xaalay ka ahaatee raxmatan naxariis naxariistaasi waxay dooniba ha noqotee farixa wuu farxaa bihaa naxariistii wuu ku qooqaayo markaasuu kibraa isla weynaada wain tusibum hadday asiibto insaankii sayi'atun xaalad xuni bimaa qadamad waxay hormarsatay darteedna ay ku asiibto aydiihim gacmahoodu waxay hormariyeen sababteedna ay ku asiibto fa ina alinsaana insaankii markaa kafuurun midkii kufrin badan wey yacni nicmooyinkii loo galay oo dhan waa ku kufrinaya weligiiba mid wax la siiyima moodid lilahi ilahay keligiiba usugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo alardi iyo dhulka mulkigiisa yakhluqu alla wuu abuuraa maa yashaau wuxuu doonu abuuraa yahabu wuu hibeeyaa liman yashaau ciduu doono inaasan dhadig buu uhibeeyaa wax dhadig wayahabu wuu hibeeyaa liman yashaau ciduu doonana addukuura kuwii labka ahaa buu uhibeeyaa aw ama se yusawijuhum wuu isugu lamaaniyaa dukraanan kuwo lab ah iyo wa inaasan iyo kuwo dhadiguu ilaahay isugu lamaaniyaa ciduu doono wayajcalu wuu yeelaa alle ciduu rabo man man yashaau ciduu doonana wuxuu ka yeelaa caqiiman mid aan dhalinoo madhalays buu ka dhigaa innahu alle caliimun midkii ogaansho badan way axwaasha addoommada qadiirun midkii awoodo way wax walba rabbi subxaana wa tacaala alla subxaana wa tacaala ayaa waxaa laynoo sheegayaa wax walboo kownka ka dhacaya ha yaraada ama ha badnaade inuu maamulkiisiiyo yani abuurkiisa ku socdo isagaa iskale samaawaadka iyo dhulalka mulkigooda isagaa iskale isagaa abuurtay isagaana maamula lalama maamulo alla subxana wa tacaala maamulkiisa wax ka mida laynoo sheegay caruurta dhalanaya laysa siinayo ayaa laynoo sheegay waxaa laynoo sheegay afar qaybood oo bini aadamku yahay qaar ka mida rabbi wuxuu siiyaa dhadig keliyaa la siiyaa gabdho basaa la siiyaa yahabu liman yashaau inaathan wuxuu dhalay oo dhan gabdhay noqonayaan hal wiil ama taraxo qaar saas wey hadduu intaasoo dumar a guursado oo intaasoo dumara maro gabadh unbuu dhali soo ma mid waa midkaasoo ilahay gabdhon buu siiyaa midka labaad rabbi subxaana wa tacaala wuxuu siiyaa wiilal iyo lab keliya unbaaba la siinayaa indhaha hadduu biyo ka keeno xataa gabadh la siin maayo saas hadduu intaasoo guur sameeyo wiilunbuu dhali wiilunbaa la siiyaa qolada saddexaadi waxa weeye wiilashii iyo gabdhihii baa laysugu lamaaniyaa caruurtii waxay noqonayaan isku jira qaar waa wiilal qaarna waa gabdho waa sinfiga saddexaad sinfiga afraadna waxa weeye waaba la qadin oo madhalays baa laga dhigayo si walba hadduu yeelo wiil iyo gabadhtoona dhali maayo yaasaa wax u maamulaya allah subxaana wa tacaala shaqo kuma lihin inagu shaqo kuma lihin si kasta haddaad u dadaasho meeshii aada gabadhu ka soo socotay wiil kuma dhalanay si kasta haddaad u dadaasho hooyiya aabba ay dadaalaan waxay ka bedeli karaan ma jiro waxbaynu ka bedeli karaan arrin laynagala tashanaya maaha xataa laynagala tashada iskaba dhaafe xataa laynama ogeysiinayo layna dhihi maayo bal ogaada sanadkan wiil baa ku dhalan doona layna dhihi maayo maxay kula taho maxaad ka qabtaana lagu dhihi maayo soo maarta maamul rabbaaniyaa kugu dul socda haddaad diidantaho rabbi ma jira aada la taaganta iyo haddaad ogosho iyo haddaad caasinayso iyo haddaad adeecayso maamulkaasi waa kugu dul soconaya ilaahay subxaana wa tacaala marka sidaa ayuu kownkiisa u maamulaa caruurta siduu saa idinku maamulayo risiqa bixintiisana saa unbuu idin maamulaa noloshiiyo geeridana saasuu idin maamulaa maamulka rabbi baa wata isagaana kownkan iska leh isagaana looga dambeeya rabbi subxaana wa tacaala rabbi waa caliimka wax walba og qadiir weeyaana wax walba rabbi waa awoodaa subxaana wa tacaala saas macana su-aal baa la isweydiinaya waxaa la leeyahay maxaa gabdhaha loogu horreysiiyey yahabu liman yashaau inaathan ruuxuu doono ilaahay wuxuu u hibeeyaa gabdho gabdhaha maxaa loogu hormariyey waxay leeyihin culimadu ibnuqayim caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay laba arrimood midba waa dhici karta in ilaahay qudradiisa la sii xoojinayo inuu isagu hibada leeyahay oo waalidku aynan doorasho ku lahayn oo dee waxa weeye bini aadamka sidiisaba wiilashiiyo gabdhaha waxay iska jecel yihin wiilasha sooma wiilasha iska jecel qaar ka midii gabdhaha ma jecla soomaalita gabadhii waxaa loogu hormariyey in la yidhaahdo idinkoon rabin oo diidantihiin ood wiil rabtaan buu haddana gabadh ilahay idiin hibeeyey hadday doorashadiin iyo doonidiinna ku xidhan tahay ma gabadh baa laydin siin laha saa in loo hormariya waa suurtagal waxaa kaloo ibnuqayim uu muujinaya caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay waxaa kaloo suuroobi karaysa in ra'yigii xumaa iyo madhabkii xumaa iyo caqli xumadii ay gabdhaha ka qabeen in la radinayo oo rabbi wuxuu u hormariyey gabdhaha nacaybka aada nacab tihiin ood wiilasha ka dooranaysaani wax jira ma aha inayna jirinna ilaahay iyaguba ugu hormariyo ugu horsheegay intaa loola jeedana waa waa suurtagalo caadadii iyo dhaqankii jaahiliga ahaa la baabi'inaya macna taana waa suuroobi kartaa wey ibnu qayim aleyh raxmat ullah saas mana ayib rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu aleyh waxaa sugan nin yahuudiya u yimid nin yahuudiya baa nabiga u yimid sal lay waslam markaasu wuxuu ku yidhi maxamedow su-aalo badan baan ku weydiinaya soo dhaw weydiy waxaad weydiinayso su-aalo badan buu nabiga weydiiyey sal lay waslam su-aalo weydiye waxaa ka mid ah wuxuu ku yidhi seebaa ilmuhu marna lab ku noqdaa marna dhadi ku noqdaa su-aashaas nebihim baa ka jawaabi kara buuri wuxuu nabigu ku yidhi sal lay waslam ninka biyihiisu waa cadyihi haweenkana biyahoodu waa jaallo midabka jaallaha o labada biyo markay kulmaan kolba kii kor mara ayuu ilmuhu noqdaa haweenayda biyaheedu hadduu kor maraanna wuxuu noqdaa dhadig haddii ninka biyihiisu kor maraanna waxuu noqdaa lab labada biyo kolba kii haalib noqda ayuu ilmuhu xaggiisa maraa soo jawaab cajiiba maaha ayib biyihii markay meesha isugu tagaan adigu mid ma kor marin kartaa midna ma hoos marin kartaa ya maxaa laga qaban karaa waxba kama qaban karo wax ilaahay abuurtoon ka qaban karna ma jiro isla su-aal baa nabiga la weydiye waxa yidhi sal lay slam seebuu marna ugu ekaadaa hooyadii marna aabihii ugu ekaadaa isla yahuudigaa weydiinay wuxuu nabigu ku yidhi sal lay wasalam haddii biyaha hooyadu ay soo hormaraan oo ay meesha hor yimaadaan hooyadii buu ilmuhu ekaadaa hadday soo bixitaanka iyo imaanshaha ay biyaha aabbuhu soo hormaraanna aabihii buu ilmuhu eekaada soo warcad maaha nebi unbaa ka warrami kara saas carbal wakaasi dhakhaatiirtu si kastanta yeelaha ka warramaan waayahan dambe buxuus aysa sameeyeen baa waxay dhahaan haweentu markay dhiiggay ka qabaysatay muddadaa ka joogto intaasoo habeen markay kasoo wareegto ninku hadday is arkaan waxay u badan tahay inay wiil dhasho intaasi markay kasoo wareegtay habeenadaas hadduu sameeyana yani oo kulanku dhacana gabadh inay timaaday u badanta waxaasoo dhan waa takhmiinaad waa un takhmiinaada wax xaqiiqale maaha saas way maana marka waxan waa wax ilaahay maamulayo rabbiba subxaana watacaala maamulaya idinkana shaqo kuma lihidin wey maana saas weya lilahi ilahay keligii waxaa u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigoodii waalardi iyo dhulka mulkigiisa yakhluqu alla waa abuuraa maa yashaau wuxuu doono isagoo nina kala tashanin yahabu wuu hibeeyaa liman yashaau ciduu doono inaafan kuwa dhadig ah dumar iyo gabdho ayuu u hibeeyaa wayahabu wuu hibeeyaa liman yashaau ciduu doonona addukuura kuwii labkaabuu u hibeeya subxana watacaala wuu fiirsada haddii ilaahay uu gabdho ku siiye soo hibe maaha hibada ilahay miyaa laga xumaadaa marka ya soo khalad maaha in hibada ilahay laga xumaado waa khalad saas maana waa caqiida jahiliya wey caqiida jahiliya iyo caada jahiliya wey soomaaliyaduna jahiliyadii carabta hadda ka hor baan in badan idiin sheegay inay jahiliyadii carabta dhaqankeedii wax badan uu soomaaliga ku jiro tanaa ka mid gabdhaha la nacabi ee la nacayo ee laga naxayo dhalashadooda taasaa ka mid maana saas aw amase yuzawijuhum wuu isugu lamaaniyaa alla ciduu doono dukraanan kuwa lab ah iyo wainaatan kuwa dhadigu isugu lamaaniya oo wiilal iyo gabdhuu siiya wayajcalu alla wuxuu yeelaa man yashaau ciduu doonana caqiiman midaan dhalin buu alla ka dhigaa subxaana watacaala maba dhalayaba biyihii waa yaalaan laakin haddana maca dalika ilmo lama siinayo ilahay qudradiisa subxana watacaala cukmiga isaga laftiisa laba qaybood wey cukmi iyo madhalaysnimo la daaweeyo oo bini aadamku hadda uu yani u helay ilahay subxana watacaala asraarta uu qariyey uu u helay wax u helay iyo qayb xal iyo daawatoona aan lahayn saas ma saas macnaa isaga laftiisa u kala baxaa ayib inahu alla caliimun midkii ogaansho badan weeye qadiirun oo awooda wamaa kaana ma ahaanin libasharin bashar iyo bini aadam uma ahaanin oo yani uma haboono wey an yukalimahu llahu inuu alla la hadlo uma ahaanin ilaa waxyan waxyi inuu kula hadlo mooye ilaa waxyan ay muuxan ilayh mid loo waxyooday inuu yahay mooye aw amase min waraai xijaabin astur gadaashiisa inuu kala hadlo mooye aw amase yursila inuu diro mooyaane rasuulan rasuul inuu diro mooye oo fa yuuxii rasuulkaasi uu waxyoodo biidnihi alla idankiisa uu ugu waxyoodo maa yashaau wuxuu doono inahu alla caliyun midkii sarreeyo weeye xakiimun oo xikmad u saaxiib alle iyo khalqigiisa siday wax u dhex mari karaan baa laynooga warramiyo bashar ilaahay inuu la hadlaayay ma mudna mana habboona mana dhici karto wuxuu kula hadli karaa u rabbi subxaana wa tacaala basharka wuxuu kula hadli karaa saddex mid ka mid a in uu u waxyoodo waxyiga hadda halkan waxaa laga wadaa inuu qalbigiisa wax ku rido qalbigaa toos wax loogu soo ridaya waa lagu qancinaya ilhaam baa la dhahaa qalbigiisaa lagu tuuraya waxyiga hadda taasaa laga wada malag iyo cidna looma soo dhiibin qalbiga unbaa lagu ridaya waa xadiis sida xadiiska nabig sal lay waslam ina ruuxa alqudusi qad nafata fii ruuci anahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha malakuljibriil baa qalbiga wuxuu igaga afuufo ii geliyey nafina inaysan dhimanaynin ilaa risqigeeda ay dhammaysato ee ilaahay ka cabsada oo qaabkaad risqiga uwa raadinaysaan hagaajiya marka qalbigaa loo gelinaya waa lagu qancinaya isagoo ku qanacsan buu ku tilaabo qaadaya kaas waa qaab ilaahay uu addoommadiisa ula hadlo oo rususha iyo kuwa la midkaa loola soo xidhiidho qaabka labaadi waxa weeye aw min waraai xijaabin astur gadaashiisa isagoon ilaahay u muuqaninoo uusan arkaynin oo uu ka asturan yahay buu la hadlaya hadalkii ilaahay unbuu maqlaya laakin ma arko alla subxana wa tacala mithaalkeedu waxa weeyaan sida nabiyullahi muusa oo kaleeto somayna soo mare yani waxa weeyaan ilaahay ma arkaynin haddana hadalkii ilaahay buu maqlayay min waraai xijaab buu ilahay kala hadlay subxana wa tacala waa midda labaad ta saddexaadi waxa weeye waa midda badan oo in malag la soo diro aw yursila rasuula rasuulkaasi waa malag malag baa lasoo dirayaa fariintii baa loo soo dhiibayaa suu usoo wado wuxuu u keenayaa bini aadam basharkiibuu u keenayaa rasuulka ahaa markaasuu sidaa ku guddoomaya waana sida u badan oo rususha ilahay kula soo xidha subxana wa tacaala waxyigana lagu soo gaarsiiyo saddexdaa si ka gedisan ilaahay subxaana wa tacaala bashar inuu la hadlo maba ahaba maxaa yeelay isma xamili karaan maba xamili karo basharkan ilaahay araggiisa ma xamili karo saas maana saa loolu soo mar ma kaana ma ahaanin libasharin bashar uma ahaanin an yukallimahu llahu inuu alla la hadlo an yukalima inuu la hadlo hu basharka allahu alle inuu la hadlo ilaa waxyan waxyi inuu kula hadlo mooyaane qalbigiisa inuu wax ku rido aw amase min waraai xijaabin xijaab astur gadaashiisa inuu kala hadlo mooye xijaab isagoo udhexeeyo alla uusan arkaynin inuu la hadlo mooyaane oo hadalka ilahay uu maqlo laakiin alla uusan arkaynin mooye aw amase yursila inuu diro mooyaane rasuulan malag inuu diro oo malagii markaa fariinta ilahay uu soo gaarsiiyo saddexdaa wax si ka gadisan ilaahay bashar inuu la hadlo ma ahaanin oo fa yuuxiya markaa rasuulku u waxyoodo biidnihi alle idankiisa sababtii uu ugu waxyoodo maa yashaau wuxuu doono wuxuu rabbi usoo dhiibay oo doonay taasuu soo gaarsiinay inahu alle caliyun midkii koreeyo weye xakiimun oo xikmad u saaxiiba rabbi subxana wa tacala wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma lkitaabu wala liimaan wadaadadan marka odhanaya ilaahay baa cilmi nooga yimid oo cilmiga la duniga la yidhahda ilaahay baan ka qaadanay waa niman zanaadiqa wey niman diin lama ah haddaad tidhahda aad aragto wadaad odhanaya cilmulbaatin iyo cilmudaahir baa kala jirta oo cilmulbaatinka ilaahay baan toos uga qaadanoo rususha ma soo marto a cilmi toos ilaahay looga qaataa jiro xadathanii qalbi can rabbi qalbigaygaa ii warramay oo rabbi iiga warramay toos baan anagu ilahay wax uga qaadanaa waa zanaadiqo waa kuwa aan diin lahayn kuwaas iyna ku gabanin awliyana maaha culimana maaha kuwaas wakadalika sidaasoo kale waxyigaa hadda aan soo sheegnay kula si lamida ayaanu awxaynaa waxyoonay ilayka adiga ku waxyoonay nebi maxamedow ruuxan ruux ayaanu ku waxyoonay qur-aan oo min amrinaa amarka naga ah maa kunta maadan ahayn nebi maxamedow tadri tadri mid og mal kitaabu kitaab wuxuu yahay mid og maadan ahayn oo garanay walal iimaanu iimaan wuxuu yahayna mid og maadan ahayn walaakin lagusa noqoye jacalnaahu waxaanu ka yeelnay qur-aankii nuuran nuur baanu ka yeelnay nuurkaasoo nahdii aanu ku hanuuninayno bihi isaga man nashaau ciddaan doonno oo min cibaadinaa addoommadanada ka mid wa inaka adiga nebi maxamedi latahdii waad hanuunisaa khalqiga ilaa siraatin jid intii ka a mustaqiimin oo toosan baad ku hanuunisaa khalqiga siraatillaahi ilaahay jidkiisii baad ku hanuunisaa alladii allahaasoo lahu isaga keligii uu usugnaaday maa fi samaawaati wamaa fi lardi dhulalka iyo ciraryaalka waxa dhexdooda alaa hoy ilallahi alla xaggiisay tasiiru ahaataa alumuuru arrimuhu xagga allay ahaadaanoo xaggiisay u noqonayaan wakadalika awxaynaa ilayka waxyigaa aayadda hore ka soo warantay qaababkaas si lamid a oo sidaasoo kale ah baanu kugu waxyoonay nebi maxamedow ruuxan min amrina ruuxa maxaa laga wadaa ruuxu waa qur-aanka wey ruuxu waa qur-aanka qur-aanka waxaa ruux loogu magacaabay liannahu yuxyi larwaax ruuxda iyo nufuusta qalbigu nooleeya oo ruuxda ayuu nooleeya halkaan soo marnay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum waa xayaatu lquluub maadaama qalbiga uu noolaynayo ruuxda uu noolaynayo oo uu qadadeedii iyo cuntadeedii yahay baa qur-aanka ilaahay wuxuu ku magacaabay ruuxda lafteedii baaba lagu magacaabay ruuxdaas ayaanu kugu soo dejinay ma aadan ahayn mid og kitaab wuxuu yahay iimaan wuxuu yahayna maadan ka warhaynin kitaabkan ka hor qur-aanka ka hor kitaabna maadan ka warhaynin iimaanna maadan ka warhaynin iimaanka maxaa laga wadaa sheekh maxamed amin shinqiti aleyh raxmatullah wuxuu leeyahy iimaanka waxaa laga wadaa tafaasiisha shareecada tafaasiil leanna waxa weye sida madhabka ahlusunna waljamaca uu yahay iimaanka waxaa la yidhahda aliimaanu qawlun wa camalun waictiqaadun faraa'ida iyo waajibaadka diinta salaada iyo sakada iyo xajka iyo tafaasiishooda iyo axkaamtooda iyo waxa maadan ka ogeyn wa ficlan saas u ah kitaabka markuu ilaahay ku soo dejiyey unbaa nabiga la baray salawatu rabbi wasalaamu caleyh waynu soo marnay aayado la mid waanzala calayka alkitaaba walxikmata wa callamaka maa lam takun taclam waxaadan horayba ogeyn baan ku barnay bu rabbi subxana watacala saas wey macnaha wain kunta min qablihi la min alghaafiliinana waa soo marnay intaan kitaabkan laguu soo dejin waad moogay mana aadan ka warhaynin macna waa ilahay gallad uu nabigiisa u galay salawatu rabbi wasalamu caleyh waxaanu ka dhignay bu rabbi leh qur-aanka nuur baanu ka dhignay nuurkaasoonu ku hanuunayno cidaanu doonno addoommadanada ka mid qur-aanku waana nolol waa ruux oo qalbigii ruuxna nooleeya marka labaadna waa iftiin waana maadadii nolosha waana iftiinka mugdiyada wax lagu kala arko xaqiyo baatilkiibuu kuu kala iftiimin mugdiyada jahligaa lagaga baxaa mugdiyada shakiga iyo shubahaadka ayaad macnaha ku kala arkaysaa kaga baxaysaa iftiinkaa ku hagaya ee noloshaada ku kala cadaynaya wey maanaa nuuran nahdii bihi man nashaau min cibaadina adiga nebi maxameda dadka waxaad ku hanuuninaysaa jid toosan xaggii jidka toosan ee ilaahay lagu tago jannadiisana lagu gaadho naxariistiisa waa jidku nebi maxamed qaaday salawatu rabbi waslamu caleyh jidkaa jid ka gadisa ninkii janno ku doonayo waad lunsanta waadna lu go-santa jidka keliyata ilaahay lagu gaadho waa jidkaa nebi maxamed salawatu rabbi wasalamu aleyh ummadda uu tusa wey macnaha latahdiidaasi hidaayadaasi waa hidaayatu bayaanin wa irshaad yacni caddayn waay waa hidaayadaan soo sheegnay oo nebigu ma milkiye inuu waafajiyo khalqiga wixii ilaahay rabaye laakiin hidaayada uu gacanta ku hayay waa inuu dadka wax u caddeeyo oo u sharxo oo u bayaaniyo hidaayadaa way midda nebiga loo sugaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh hidaayada loo diiday ee la yidhi innaka laa tahdi man axbabtana waa hidaayatu tawfiiq oo waafajinta iyo qalbiga iyo addoonka in shayga macnaa wax uu qaato way jidkaasi toosaneed addoomada ku hanuuninaysa waa jidkii alle allaha samaawaadka iyo dhulalka inta dhex joogtee khalaa'iqa iskale ee lala lahayne keligii maamulaaye allaha jidkiisii baad addoommada ku hanuuninaysaa arrimaha oo dhanna xagga ilaahay bay u noqonayaan oo wax joogaya ma jire waa la baabi'i xagga ilahay baana loo laaban doonaa subxana wa tacala wa kadalika sidaas oo kale ayaanu owxaynaa waxyoonay ilayka adiga waxaanu ku waxyoonay ruuxan qur-aan oo arwaaxda nooleeya oo min amrina arrinkanaga ah amarkanaga ka mid a maa kunta maadaan hayn nebi maxamedow tadri kuog mal kitaabu kitaab muxuu yahay kitaab muxuu yahay maadan ogeyn walal iimaanu iimaan muxuu yahayna maadan ogeyn maadan ka warhayn intaana qur-aanka ugu soo dejin walaakin laguse noqoya jacalnaahu qur-aanka waxaan ka yeelay ruuxan nuuran nuur baan ka yeelay xaqa iftiimiya dulmaadkana baabi'iye nuurkaasoo nahdii aan ku hanuunayno bihi isaga man nashaau ciddaan doonno oo min cibaadina addoommadana ka mid iftiinkaas nin walba dheef wanaagsan ha ka qaato oo ruuxdaasi ruux walba qalbigiisa ha ku nooleeyo hadaad khayr rabtaa wy wa inaka adiga nebi maxamedow latahdii waad hanuunisaa khalqiga ilaa siraadin jid intii ka a mustaqiimin oo toosan baad khalqiga ku hanuunisaa oo tustaa u cadaysaa siraadillaahi alla jidkiisii baad ku hanuunisaa alladii allahaasoo lahu keligii uu sugnaaday maa fi samaawaati ciraaryaalka waxa dhexdooda ah iyo wamaa fi lardi iyo waxa dhulka dhexdiisa oo khalaa'iqa isagu iska leh alaa hooye soo jeesadoo maqle ilallahi xagga alla ayay tasiiru u ahaanayaan alumuuru arrimuhu xaggiisay ahaanayaan oo u laabanayaan hada wabilahi tawfiiq wsal llahuma wslm ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi waslm